الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون suuratu lancaam baan kusoo dhex jirnay aayadda siddeetan iyo koowaad buu darsigu ka bilaabanayaa maanta qisadii nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ayaan kusoo dhex jirnay doodii isagii qowmkiisa dhex martay marka inuu tusaalayaal fara badan ka tusay kownka ayaan soo marnay ayaguna marka ay la doodeen oo inaan arrintii ka garaabin markaa uu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ma ilaahay baad igula doodaysaan isagoo i hanuuniyey waxyaabahan aada igu cabsiinaysaan iyo asnaamtiinna iyo waxyaalahanna ka cabsan maayo wuxuu ilaahay doono may wax kalena igu dhixi maayo arrimahaasaa inoo dambeeyey tii baa marka lasii wada laga sii hadlaya wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam hadalkiisa isagoo sii wada wa kayfa sidee baan akhaafu u cabsani maa shay ashragtum aada la wadaajiseen alle seen uga cabsan walaa takhaafuuna idinkuna aydan ka cabsanaynin annakum idinku ashragtum inaad wadaajiseen billaahi ilaahay inaad la wadaajiseen maa shay lam yunazil uusan soo dejinin bihi maagaa calaykum dushiina suldaanan wax hujaa uusan usoo dejin fa ayu lfariiqayni labada kooxood keebaa axaqu mudnaansho badan bilamni ammaan labadaa koodeebaa ku mudnaansho badan ammaan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa garanay aniga oo ilaahay i hanuuniyey oo tawxiidkii jidkii toosnaaya ilaahay raalliga ka ahaa ku taagan cabsaad ileedihi idinkii shirkiga ku dhacay oo ilaahay iyo addoommadiisa wax isugu darayna ma cabsanaysaan seen markaan ugu cabsamay macnaha jidka toosan iyo tawxiidka waa lagu nabadgalaa shirkiga iyo gaalnimadana waa lagu halaagsamaa shaygii lagu halaagsami lahaa idinka oo ku jira ma cabsanaysaan shaygii lagu nabadgeli lahaa aniga oo hayana cabsaad ileedi wax dhici kara idinkay ahayd inaad cabsataan oo xaqi ilaahay lahaaye ugu weynaa ee tawxiidka intaad meel kaga dhacdeen haddana inaad aniga cabsa dhahdaan maaha inaad idinka cabsataan bay maana labada kooxood oo midna ahlu tawxiidka ay tahay midna shirkiga iyo gaalnimada dadkeeda ay yihiin labada kooxood koodeebaa mudnaansho badan ammaan iyo nabadgelyo koodeebaa ku mudnaansho badan macnaha waxa weeye dadka iimaanka leh iyo ahlu tawxiidka ayaa mudan inay nabad galaan oo ammaan helaan adduunkana inay ilaahay cadaabkiisa ciqaabtiisa ka ammaan galaan aakharana ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa inay ka ammaan helaan ayaga ayaa mudnaansho badan amaa idinku adduunkana ciqaab baad mudantihiin aakharana cadaab baad mudantihiin saas macnaa wa kayfa sidee baan akhaafu uga cabsan maa sanamyaal sidee baan uga cabsanaya ashragtum aada la wadaajiseen bilaahi alle taas way macnaha yacni asnaam aada ilaahay wax ugu darteen seen uga cabsan waalxaal laa takhaafuuna aydaan cabsanaynin annakum idinku ashragtum inaad wadaajiseen billaahi ilaahay inaad la wadaajiseen maa shay lam yunazil uusan soo dejinin bihi maagaas calaykum dushiina suldaanan wax xujaa uusan usoo dejin yacni shaygan ay caabudayaan ay ilaah wax la wadaajinayaan shay ilaahay xujo usoo dejiye lagu caabuda ma ah sanamkana iyaga unbaa ra'yigooda ka helay caqligooda gaaban baa tus shaydaan unbaa u qurxiyey laakiin xujo xagga ilaahay ka soo degtay oo odhanaysa ha la caabudo sanamkaas ama dhagaxaasi waxbuu tari karaa ma jiro walaa takhaafuuna idinkoon cabsanaynin annakum idinku ashragtum inaad la wadaajiseen billaahi ilaahay maa shay inaad la wadaajiseen oo wax ugu darteen shaygaasoo lam yunazil uusan soo dejinin bihi shaygaas calaykum dushiina suldaanan wax xujaa uusan usoo dejinin wax xujaa oo idinka idinku soo degtay oo shaygaa caabuda idinlana aysan jirin oo daliil la-aan aad iska caabudaysaan fa ayu lfariiqayni labada kooxood teebaa ayu lfariiqayni labada kooxood teebaa axaqu mudnaansho badan bilmni ammaanka ammaan iyo nabadgeliyo teebaa mudan oo u xaqnimo leh midda muminada wey marka idinkana cabsataa wey in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa ogo wax garanaya haddaad tihiin wey macna waata jawaabti su-aashii ahayd ayulfariiqayni axaqu bilmni jawaabteedu waxa weeye aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan dheehin iimaanahum iimaankooda aan dheehin oon ku darin bidulmin shirki aan ku darin ulaa'ika kuwaasi lahum ayaga ayuu u sugnaaday almnu usugnaaday wahum ayaga ayaana muhtaduuna kuwa hanuunsan iyaga wey kuwa hanuunsan ayaga weyaan rabbi subxaana wa tacaala macnaha wuxuu qiraya yani wuxuu inoo sheegayaa dadka iimaanka la yimid haddana iimaankoodii aan ku barxin ama aan ku qasin shirki aan ku qasin kuwaasaa iskale ammaanka addunya akharaba kuwa hanuunsan ee jidka saxda hayana waa kuwa jawaabtu wata marka bidulminta waxaa laga wadaa bishirkin baa laga wadaa sidaana rasuulkeena fasiray salawatu rabbi wasalaamu aleyh xadiiska bukhaari uu soo saaray min xadiidi cabdillahi bn mascuud aayaddu markay soo degtay saxaabada nabiga sal ly waslam waxoogaa way ku cuslaatay way ku cuslaatayoo yani waxay u fahmeen dulmigan in laga wado dembi oo dhan markaasaa rasuulku sal lay slam wuxuu yihi saad moodeen maaha saad u qaadateen ma aha alam tasmacuu maa qaala alcabdu asaalix addoonkii wanaagsanaa hadalkuu yidhi somaydaan maqan yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim marka aayaddaasaa fasiraysa dulmiga weyn ee haddii iimaanka lagu barxo ama lagu qasaayo aan nabadgelyana la helaynin hanuunkuna lumayo dulmigaasi waa shirkiga amaa dembiyada shirkiga ka sokeeyaay ee ruuxa islaamnimada aan ka saaraynin ma diidayaan amni iyo hanuun ma diidayaan saas manaa marka saxaabadu markii macnaa waxa wey ay fahmi waayeen oo dulmiga dunuubta dhan u qaateen nabigaa u fasiray sal lay waslam oo dulmiga shirki baa laga wadaa maxaa yeelay ruuxii intuu iimaan la yimaado iimaankii waxoogaa shirkiga ku qasaayay iimaankiisi waxba kama jiro iimaankii waa buraya wabitaali xaq umale inuu ammaan helo adduuniya akhiratoona jidkii hanuunka iyo tawxiidkana waa ka lumayo waa ka baxay maanaha maadaama shirkiga mshirkiga uu meesha soo galay maanaha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan dheehin iimaanahum iimaankooda aan ku dheehin bidulmin aan ku dheehin aan ku qasin baa laga wadaa ama ku barxin bidulmin shirki aan ku barxin ulaa'ika kuwaas lahum ayaga waxaa u sugnaaday almnu ammaan ayaga ayuu u sugnaaday ayaga ayaan ammaan iyo nabadgelyo iska leh wahum ayaga ayaa muhtaduuna kuwa hanuunsan ah jidkii saxda ahaana ayagaa haya oo ilahi subxana wa tacala khayr waafajiye mana halkaa waxaynu ka garanaynaa marka ruuxu hadduusan iimaankiisa iyo tawxiidkiisa uusan khaalis yeelin oo uu shirki ku barxo ilaahay iyo addoommadiisa wax uu isugu daro oo uu ku barxo khalaas wey hanuunkana waa ka baxayaa iimaankiisuna wax kasoo qaad ma yeelanaya waa gaaloobaya waa shirki macna maxaa yeelay shirkigu wuxuu ka mid yahay min nawaaqid aliimaan iimaanka waxyaalaha buriya ayuu ka mid yahay oo mar hadduu meesha soo galo iimaankii waa jabaya gaalnimaya riddaa loo baxaya marka iimaanka ku anfici kara ilahay agtii wax kaaga tari kara waa inuusan shirki ku darmanin shirki waa inaad ka ilaaliso macna watilka xujatuna aataynaha ibrahima calaa qawmi narfacu darajaati man nashaau ina rabbaka xakiimun caliim aayadda dambe marka tilmaamaha ay tilmaamayso waxaa ku socda nebi ibraahim calayhi salaam iyo dadka raacay midda hore oo shirkiga iyo dadka u hiilinayana waa qowmkiisi iyo kuwa kasoo horjeeda wey maana wa tilka midani tilka taasi yani dooda aan soo sheegnay tilka taasi xujatunaa xujada nadi wey aataynaaha waxaanu siinay ibraahiima ibraahim baan siinay calaa qowmihi qowmkiisa dushiisaan ku siinay narfacu waanu koryeeli darajaati man cid darajooyinkiisaanu kor yeelanaa nashaau aan doonno ciddaan doonno darajooyinkoodaan kor yeelaynaa maxaa yeele ina rabbaka rabbigaa xakiimun midkii falsawaya caliimun oo cilmi badan wawahabnaa waanu hibaynay lahu ibraahim lahu ibraahim waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq baan u hibaynay wayacquuba yacquubna waan u hibaynay kullan mid walba mid kastoo labadaa ka mid a hadaynaa waan hanuuninay wa nuuxan nuuxna hadaynaa waan hanuuninay min qabli horaan ibraahim ka hor baan nuuxna hanuuninay wa min duriyatii nuux caruurtiisa xaggooda waxaan ka hanuuninay min duriyatii duriyatu nuux dheh nuux caruurtiisa xaggooda waxaan ka hanuuninay daawuuda daawuud baan hanuuninay wa sulaymaana nebi sulaymaan wa ayuuba iyo nebi ayuub wa yuusufa nebi yuusuf wa muusa iyo nebi muuse iyo wa haaruuna nebi haaruun wakadalika sidaasoo kale baanu najzii ugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa hagaajiya camalkooda dadka samafala saasoo kalean ugu abaalgudnaa wa zakariya zakariya ayaanu hanuuninay wa yaxya yaxya ayaanu hanuuninay wa ciisa ciise ayaanu hanuuninay wa ilyaasa nebi ilyaas kullun mid walba oo kuwa ka midi min asaalixiina kuwa suusuuban buu ka mid yahi wa ismaaciila ismaaciil baanu hanuuninay walyasaca yasac baanu hanuuninay wa yuunusa yuunus wa luutan iyo luut nebiyadaasoo dhan rusushaasoo dhan baanu hanuuninay wa kullan mid walbana fadalnaa waanu fadilnay kullan dhammaantood kuwa la soo sheegay o dhan fadalnaa waanu dheeraad siinay cala alcaalamiina uumka intiisa kaleanu ka dheeraad siinay uumka dushiisa makhluuqa dushiisa ayuu wax la dheeryahay waa rasuul buu ilahay ka dhigtay subxana wa tacala doodaasi nebi ibraahim calayhi salaam iyo qowmkiisa dhex martay iyo sida uu ugaga adkaaday oo dooda ugaga reeyey taasi waxa weeyaan waa xujada nebigu ilahi leh subxana wa tacala oo nebi ibraahim aan siinay yacni waxa weeyaan meel wuxuu ka galay ay isdhaqaajin waayeen iyadoo doodaasi dheer bay noo imaan doontaa meeshanna waxoogaa baa lagaga hadlay marka sidaa uu malakuutka kownka ilaahay aayadihiisa uu ugu daliishaday oo uu u tusaaleeyey waa xujo aan anagu leenahay oonu ibraahim siinay bu rabbilahi subxana wa tacala ilahay baa xujadaa siiyey ayb qowmkiisa dushoodaana lagu siiyeyoo inuu iyaga u isticmaalo waana darajaadka cidaanu doono darajaadkiisaanu kor yeelaynaa waxaa laga wadaa cilmiga dhexdiisa waa lagu kala koreeyaa oo dadku darajaad weeyo cilmiga marka la fiiriyo waa lagu kala sitaa marka ninkaanu doonaanu cilmiga dhexdiisa darajaad ku siinayn oo darajaadka aakhara aanu u koryeelana ninkaa doonaanu u koryeelana maxaa anagaa maamulla saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala maamulka isagaas kale ninkuu doonuu darajaad u koryeeli midku doonna hoos buu udhigay saas rabbigaa subxaana wa tacaala waa xakiim oo xikmad buu u saaxiib yahay caliim weeyaanoo shay walba waa ogsoya rabbi subxana wa tacala kadib baa waxaa la sheegay yacni rususha ilaahi subxaana wa tacala ilaa sideed iyo toban rasuul baa meesha lagu sheegay ilaa sideed iyo toban rasuul ayay aayadahana tilmaameen nabiyullaahi ibraahim markii la sheegay baa waxaa la yidhi waxaanu u hibaynay isxaaq iyo yacquub yani isxaaq waa wiilkiisii yacquubna awowbuu leh oo isxaaq baa dhalay intuu noolaa baa loogu bishaareeyey yacni way da-oobeen oo duq buu ahaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam xaaskiisuna waa tii iyaduna da-dahayd saara marka ayagoo da-a baa loo yaa la siiyey isxaaq waa ka qisadiisu iga imaan doonto malaaigtu bishaaradiisi iyadoo xambaarsantahay ay u timid markay malaaigtu usii socotay qowmu luut inay soo halaagto ayay sii martay nabiyulahi ibraahim calayhi salaam markaasaa bishaaro waxaa loo geeyaya wiil caliim ah kuu dhalan doona waa nabiyulahi isxaaq calayhi salaam wa min waraai isxaaqa yacquub baa layidhi weliba wiil buu dhali doonaa isaguna yacquub layidhah marka wuu soo gaadhay nabiyulahi ibraahim intuu noolaa baa isxaaq intuu guursaday baa yacquub dhashay saas maanaa marka sababta wiilasha loo siiyey qiimaha badan ee kulligood wada hanuunsanee wada nebiyada ismaaciillan isagaa dhalay waxay ahayd ilaahay dartii buu tolkii iyo dhulkii uu ku dhashay uga tegay falama ctazlahum wama yacbuduuna min duuni illah wahabna lahu isxaaqa wayacquub waa macno ilahi subxana wa tacala yani ilaahay dartiibuu wuxuu uga tegay dhulkuu ku dhashay dadkii uu la dhashay yani waxaweye deegaankiisii ilaahay dartiibuu uga hijrooday saas maana markii alla dartii loo dhigay ayuu uga hijrooday maana ilaahay bedel fiican buu siiyeyo yani dad ka fiican dadku ka tegay yuu ilahay siiyey subxana wa tacala wiilasha nabiyada yuu rabbi siiyey subxana wa tacala kulligood waan hanuuninay buu rabbi subxana wa tacala yani yacquub iyo isxaaqba waan hanuuninay waxaa kaloon hanuuninay ibraahim hortii nebi nuux calayhi salaam ila nuux waxaa ka horreeyey ayib caruurta nuux waxaa laga hanuuniyey qaar fara badan baa laga hanuuniyey hanuunintan hadda waxaa laga wadaa risaalada iyo ilahay inuu rasuul ka dhigtay subxana wa tacala waxaa ka mid a carruurtaasi la hanuuniyey oo nuux carruurtiisii ah daawuud nebi daawuud calayhi salaam iyo sulaymaan iyo ayuub iyo yuusuf iyo muusa iyo haaruun iyo zakariye iyo yaxya iyo ciisa iyo ilyaas ismaaciil iyo yasac iyo yuunus iyo luut sideed iyo tobankaa nebi markii lagu daro nebi ibraahim oo qisadu ka soo bilaabatay ayaa meesha lagu sheegay macnaha ayib marka wamin duriyatihi wa min duriyatihi damiirkeedu yay u noqonaysa ma nebi ibraahim bay u noqonaysaa maxaa yeelay qisadu isaga ka hadlaysa isagaa laga hadlaya sidaa culimada qaar baa odhanaya taa waxoogaa waxaa diidaya nebiyada meesha lagu sheegay waxaa ku jira nebi luut nebi luutna ibraahim ma dhalin walaalkii baa dhalay baa la dhaha adeer iyo waxbuu ahaabeni muusan dhalin sidaas daraaddeed baa waxaa fiican in damiirka loo celiyo nebi nuux wa min duriyatihi maxaa yeelay isagaana xagga sheegitaanka kaga dambeeyey nebi ibraahim marka labaadna intan soo socoto oo dhan isagay carruurtii soo hoosgelaya marka iyadu ishkaal ma yeelanayso macna saas weyan wa min duriyati marka duriyatu nuux wey marka saas weyan rabbina subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu ku sheegay nebi nuux iyo nebi ibraahim wixii ka dambeeyey oo rasuul iyo nebi lasoo diraba carruurtoodan bayba hayeen risaaladiiyo kutubta kama baxsanayn walaqad arsalnaa nuuxa waibraahiima wajacalnaa fii duriyatihima anubuwata wlkitaab nebi nuux waa abulbashar athani markii duufaanku dhacay oo makhluuq bani aadamka la halaagay kadib mar labaad bini aadamku wuxuu ka farcamay oo aabba u noqday nebi nuux lagama leexda nebi nuux nebi nuux baa lasii maraa nebi nuux ka bilaabata caruurtiisay ahaayeen wixii nebiyada laga dhigay marka nebi ibraahim baa ka dambeeyey nebi ibraahim markuu yimid nebi ibraahim ayay wixii rasuul ka dambeeyey oo dhan isagay ku abtirsadaan oy maraan macna nebiyadii reer bani israa'iil isagay ku wada abtirsadaan nebiyadii carabta sida nebi ismaaciil oo kaleeto rasuulkeena sal lay waslam waddanka carabta laga soo diray yani waxaa iyaguna ku abtirsadaan nebi ibraahim bay ku abtirsadaan waa saas macna marka wa min duriyati laakiin markii la fiiriyo yani waxa weeyaan asbaab dhowra duriyati nuux e wa tilka midaasi xujatuna xujadannadii wey aataynaaha waanu siinay xujadaasoo aataynaaha aanu siinay ibraahiima ibraahim aan siinay calaa qowmi qowmkiisa dushiisa narfacu waanu kor yeeli darajaati man cid darajooyinkiisa nasha-u aan doonno cidaanu doonno darajooyinkiisaaanu kor yeeliyo cilmiga xaggiisa iyo camalka iyo khayrka iyo jannada annagaa u kor yeelinaya ina rabbaka rabbigaa xakiimun midkii falsawoy oo cidda yani yani darajaadka koryeelidooda meeshay ku haboon yihiin ilahi subxana wa tacala xikmad ku le lama seegayo hadduu la maago caliimu weeye midkii cilmi badanoo yani xikmada iyo mawaaqicdeeda darajaadka iyo meesha ay ku haboon yihiin cilmigeedii buu leey rabbi subxana watacala saas mana wax walba ogi wawahabnaa waanu hibaynay lahu ibraahim waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq baanu u hibaynay wayacquuba iyo nebi yacquub kullan way isdhaleene kullan midka mid la arko hadhaynaa waan hanuuninay labadoodanba laba rasuul oo hanuunsan bay ahayn wa nuuxan nuuxna hadaynaa waan hanuuninay min qablu ibraahim hortii baanu hanuuninay ila wuu ka horreeyay nebi ibraahim wa min duriyatihi wa hadaynaa waan hanuuninay min duriyatihi nuux caruurtiisa xaalay ka mid yihiin waxaanu hanuuninay daawuuda daawuud baan hanuuninay nebi daawuud wa sulaymaana iyo nebi sulaymaan wa ayuuba iyo nebi ayuub wa yuusufa iyo nebi yuusuf wa muusa iyo nebi muuse iyo haaruuna nebi haaruun kulligood qisadoodu qur-aanka ku imaan wa kadalika sidaasoo kale sida aanu qolyaha ugu abaalmarinay oo kale baanu najzii u abaalmarina ugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa samafalo oo camalkooda hagaaji intan la doortay xulkii bini aadamkaa ilaahay xushay subxana wa tacaala waxaa loo doortay waxay ahaayeen muxsiniin bay ahayn muxsin kasta oo camalkiisa hagaajiyana sidaasoo kale ilahay ku abaalmarin hanuunin iyo wanaaji wa zakariya iyo nebi zakariya la hanuuniyey xagga hore ku cafint wa zakariya ayaan hanuuninay wa yaxya iyo yaxye iyo wa ciisa ciise ciise waa ina nuux xaggale haddaad ka fiirisana waa ina ibraahim dhankee buu ka yahay dhanka hooyo saas maana isagu dhanka hooyuu ka abtirsanaya saas daraadeed baa waxay udaliishadaan aayada aayadan u daliishadaan yacni gabadhaadu ama gabdhuhu caruurtay dhalaan adiga macnaha waxa weya way kugu abtirsan abtir ahaan macnaha waxa wey way ku maraan nabigu sal lay slam somusan wiilkiisii yani xasan ina ibnii hada ina bnii hada sayidun wiilkaygani waa sayid bu nabigu sal lay slam marka wiilkiisa gabadhiisaa dhashay nabiga sal lay sl soma gabadhiisaa dhashay haddana wuxuu leeyahy waa wiilkaygi tanna waa sidoo kaleo nebi ciise nuux iyo ibraahimba wuxuu ku galaa oo kaga abtirsadaa xagga hooyo ibnu maryam wey maryam haddii la dhaafo soo aabba u gudbi mayso bintu cimraan bay noqonaysa cimraan baa marka wuxuu ku abtirsanaya macnaha yani nebi ibraahim iyo nebi nuux uu maraya macna wa ciisa iyo ciise ayaanu hanuunay wa ilyaasa iyo ilyaas kullun dhammaanna min asaalixiina kuwa suusuuban bay ka mid yihin ilahay subxana wa tacala adoommadiisa fiifiican bay ka mid yihin wa ismaaciila ismaaciil baanu hanuuninay walyasaca iyo nebigaa yasac la yidhaha nebi ismaaciil walyasaca iyo yasac wa yuunusa iyo yuunus wa luutan iyo nebi luut kulligood waanu hanuuninay wa kullin dhammaan fadalnaa waanu dheeraad siinay cala alcaalamiina uunka dushiisaanu dheeraad ka siinay makhluuqaadka kaleo dhan bay la dheeryihiin isadu la dheeryihiin oo waa rusul ilaahay doortay subxana wa tacala saas wey maana wa min aabaa'ihim xaggii horay ku xidhan tahay weli wa hadaynaa waan hanuuninay weeye min aabaa'ihim aabbayaashood baanu qaar ka mida hanuuninay wa duriyaatihim ubadkooda qaarkood baan hanuuninay wa ikhwaanihim walaaladood baan wax ka hanuuninay wajtabaynaahum waanu dooranay oo wahadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraatin jid xaggii baan ku hanuuninay mustaqiimin oo toosan dalika kaasi dalika kaasi hudallaahi hanuunintii ilaahay wey yahdii wuu hanuunini bihi hanuunkaas man yashaau ciduu doonuu ku hanuunin oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a walow ashrakuu hadday wadaajin lahaayeen oo ilaahay iyo makhluuqiisa wax isugu dari lahaayeen la xabita wuu buri lahaa canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ahayn yacmaluna kuwa sameey camalkoodao dhan baa daadan lahaayo buri lahaa ayaga keliya maaha wuxuu kaloo ilaahay uu hanuuniyey yacni caruurtoodii rusushaa siddeed iyo tobankee lasoo sheegay ubad ay dhaleen oo la hanuuniyey baa jira yacni waxaa kaloo la hanuuniyey aabbayaashood waalidkoodii dhalay waxaa kaloo la hanuuniyey walaaladood la dhashay waa intaasoo dhan buu ilaahay doortay subxaana wa tacaala jidkii toosnaa ee tawxiidkana ilahi waa ku hanuuniyey subxana wa tacala wahadaynaahum ilaa siraatin mustaqiimin jidkaa toosani waa jidkii nebi aadam maalinkuu adduunka yimid ilaa nebi maxamedoo ugu dambeeyey sal lla lay waslam jidkay rusushu ugu baaqda way khalqiga ugu yeedhow oo waa dariiqa tawxiidka iyo ilaahay keligii lagu xidhmo loo hogaansamo saas way macanaha jidkaasay kulligood wada hayeeno dad isku guruboo isku kooxay ahaayeen taasi waa hanuun ilahi baa le dalika kaas lasoo sheegay huda allah waa hanuuninta ilahi yahdii bihi man yashaau min cibaadi ilaahay baa ciduu doonoo addoommadiisa ka mida hanuuniya ilahay baa la maayo subxana wa tacala la doonta doonidiisayna ku xidhanta saas weya intaa lasoo sheegay iyo intaa qaraabadoodaa iyo makhluuqaad kaloo fara badanba doonidiisu ilahay ku hanuuniya kuusan dooninna ma hanuunayo maana ayib waxaa layidhi marka rusushaa iyo nebiyadaa lasoo sheegay hadday shirki la imaan lahaayeen oy ilaahay iyo addoommadiisa wax isugu dari lahaayeen camalkay la yimaadeen oo dhan wuu baabi'i lahaa halbacad luglaysa bu noqon laha maxaa yeelay shirki baa meesha soo galay shirki meeshuu soo galay waa inuu burburiyo saas maana leanna riddaa imaanaysa arrinkaasi waxay la mid tahay sida aayadda qur-aanka rabbi subxana wa tacala uu leeyahy walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhasiriin nebiyow adiga waxaa lagu waxyoonaya rusushii kaa horraysayna loo waxyooday haddaad ilaahay iyo addoommadiisa wax wadaajisood wax isugu darto camalkaaguu buri kuwa khasaaray baadna ka mid noqon baa la leeyahy waa nebi ale salawatu rabbi waslamu aleyh halkana waa rusushii oo dhan oo laisku qabtay intaa lasoo sheegay oo dhan waxaa la yidhi walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun yani male wax la yidhaahdo yani turid male mar hadduu shirku meesha soo galo kanaa rasuul ahaa kanaa malag ahaa kanaa weli ahaa kanaa sheekh ahaa kanaa caalim ahaa ma yaqaan kanaa saalix aha oo cibaado badna ma yaqaan arrinkaasaa laynoo muujinayaa wa ilaa rususha ilaahi subxana wa tacala shirki ka dhici maayo nebi maxamedna shirki ka dhici maayo rusushana shirki ka dhici maayo laakiin dadka loo duurxulaya hadalku u dhacayo waa inaga oo shirkigu ka suuroobo ka dhici karay walow ashrakuu baa layidhi waa shardi shardi weeyaanoo shardiguna sidiisaba inuu dhacay yani laazim maaha waxyaaba waxaa shardi laga dhigaayo oo loo isticmaala shardi ahaan ayna xataa aan dhici karin marka haddii la yidhi rususha haddaad shirki la timaadaan ma waxaa laga fahmayaa inay rususha shirki ka dhici karo maya waxyaala aan dhici karaynin baa shardi laga dhigaayo hadday saa noqoto la yidhaahda sida ilahi subxana wa tacala leyo kaleeto qul in kaana liraxmaani waladun haddii allaha naxariistale uu sugnaado ilmo hadduu lahaan lahaa miyuu lahaanaya maya shardiga laga dhigayaay lagama fahmayo inuu shaygana dhici karo saas man law kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata oo kale wey haddii samaawaadka dhexdooda ilaahyo fara badan ay jiri lahaayeen way fasaadi lahaayeen ma inay jiri karaan baa laga fahmaya maya tanna waa sidoo kaleo walow ashrakuu hadday shirki la yimaadaan la imaan maayaane wey macana laakiin kaba soo qaad ka soo qaad hadday dhici lahayd inay shirki la yimaadaan wax camaloo u ooli lahaa ma jiro khalaas halbacaad lagu lisay buu noqon laha wixii ay la yimaadeen khayr oo dhan waa burburi laha ayib hadalkaasi marka aduu kuu dhacay adiga ayaa lagula jeedaayo waxa weeyaan waysha gawrac dibigu ha ku qusqaateen haddii rusushii sida loola hadlayo oo la leeyahay haddaad shirki la timaadaan way idiin dhammaatay soo innaga inaan ku quusanno mahaba oo shirki ka fogaano oon iska durkinno shirki inaynaan u dhowaanin innagaa loola jeedaa macana saasaa la doonaya wa min aabaaihim waxaanu hanuuninay min aabaaihim aabbayaashood ayaanu hanuuninay xaggooda ama qaarkood wa duriyaatihim iyo carruurtooda iyo ubadkooda wa ikhwaanihim iyo walaalooda wajtabaynahum waanu hanuuninay wahadaynaahum waanu wajtabaynaahum waanu dooranay wahadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraatin jid mustaqiimin oo toosan dalika kaasi huda allah hanuunintii ilahay yahdii wuu hanuuninayaa bihi isaga man yashaau ciduu doonu ku hanuunin oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid walow ashrakuu hadday wadaajiyaan hadday wadaajin lahaayeenoo ilaahay ay addoommadiisa wax isugu dari lahaayeen la xabita way buri lahayd canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameeya ayay ka buri lahayd waxay samaynayaan wuu buri lahay oo camalkooda waa baabi'i laha wy maana marka waxaad ka garan kartaa salaadii ku anfici mayso soonna ku anfici maayo xajna ku anfici maayo sadaqana ku anfici mayso iyo sakatoona haddaadan shirkiga iska ilaalin sheekh hebelow iyo awow hebelow iyo jinka aada caabudayso iyo jiilaani iyo yawayso haddaadan iska ilaalinin salaadaada waxba kama jirto soonkaagana waxba kama jirto cibaadaadkaagana waxba kama jirto ilaahu mu wejigu kuma dhawaada so adugu dhulka ugu hayso safka hore weligaaba ku jira shardi wey waxay asaas ilaahay uu dhigayo tiir ilaahay qotomiye wey haddaadan middaa ilaalinin waxbaa islugoyn lugoonyo wey waxaag macana mar rusushaad ka fiicanta ma nebi maxamed baad ka fiicanta saasaa loola hadlayaa shirkiga iska jira waxba wanaadiyuusan kuu malmaluuqin oo kuu qurxinine shirkigan ilahay ka digaya subxana wa tacala faraha kala bax ka tag haddaad doonayso inay wax kuu dhigmaan oo ilahay agtiisaad wax ka hesho subxana wa tacala ula'ika aladina aataynahum alkitaaba walxukma walnubuwa fain yakfur biha haulaai faqad wakalna biha qawman laysuu biha bikafiriin ulaaika kuwaas aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kutubtaan siinay walxukma xugum aan siinay kala saari dadka la kala saaro loo kala garsooro walnubuwata nebinimo aanu siinay wey fain yakfur hadday kufriyaan bihaa arrimahaa saddexdee lasoo sheegay waa kitaabka iyo xukumka iyo nebinimada in yakfur hadday kufriyaan bihaa madkuuraadka la soo sheegay haaulaai kuwani hadday ku kufriyaan waa kuwii gaaladii nabiga la joogtay sal ly slam carabta ah kuwani hadday ku kufriyaan faqad wakalnaha waan wakaalanay bihaa arrimaha waxaan u xil saarnay oon u wakaalanay qawman qowm baan u wakaalanay qowmkaasoo laysuu aan ahayn bihaa arrimaha bikaafiriina kuwa ku kufrinay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey hada allahu ilaahay uu hanuuniyey ee fabihudaahum hanuunkooda iqtadih nebi maxamedow ku dayaanay qul waxaad tidhahdaa laa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi waxyiga dushiisa idinku weydiisan maayo ajiran wax ujuura in huwa maa huwa ma ahaanin waxyigu ilaa dikraa waana mooye wax kale ma aha lilcaalamiina uunka la waaninay kuwaa la soo sheegay sideed iyo tobanka rasuul ee laga soo sheekeeyey arrinkooda laynoo soo sheegay waa kuwii kitaabta la siiyey xukumka la siiyey oo dadka inay u kala garsooraan ah nebinimadana la siiyey kuwaasi waa rasushii ilaahay iyo ambiyadii iyo weliba muluk kuwa nebiyana ahaa boqorrada ahaa baa ku jirta sida sulaymaan iyo nebiyullaahi daawuud iyo saas way macana hadday marka kuwan kula jooga nebi maxamedow gaaladan carbeed hadday ku kufriyaan oy diidaan kutubtii ilaahay soo deji rusushuu soo diray hadday arrimahaa diidaan kuwa aan diidaynin ayaanu u xil saarnay bu rabbi subxana wa tacala waxba iyaga lagu fali maayo man diidadooda iyo kukufrintoodu iyagoma dhib qolo kaleeto oo ka fiican buu ilahi subxana wa tacala hawlahan uu xisaaraya oo markaana iyagu qaadan oo guddoomi oon ku kufriyen yayihiin kuwaas kuwaasi waxa weeyaan waa muhaajiriintii iyo ansaartii nebi maxamed saxaabadiisii iyo dadka ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso jidkooda hayee raacaya ee kitaabka qaadanaya sunnada nebiga qaadanaya kuwaas wey kuwa la leeyahay faqad wakalnaa biha qawman laysuu biha bikaafiriin kuwa aan ku kufriyaynin waa dadkaa qaatay wey maana waqtigii nebiga dadkii qaatay awsi iyo khasraj muhaajiriintii soo hijirootay dadka ka dambeeya jidkooda qaaday kuwaasaan u xilsaaray barbari subxana wa tacala marka idinka waxba laydinku fali maayo wey maana waxaa nabiga lagu yidhi sal ly waslam rususha magacyahooda lasoo sheegay waa kuwa ilaahay hanuuniyey ee nebi maxamed oo hanuunkooda ku dayo raac baa layihi hanuunkooda ku dayo saas wey maanaa yani jidkay mareen mar baa la leeyahay ummadana iyaduna nebigay raacay salawatu rabbi waslamu caleyh cabdullahi bni cabaas baa waxaa la weydiiyey yani hal fii saad sajda baa leeyahy suuratu saad sujuud ma ku jirta markaasaa wuxuu yidhi wuxuu akhriyey aayaadkan haddaan soo marnay laga soo bilaabo wahabnaa lahu isxaaqa wayacquub ilaa halkan laga soo gaadho fabihudaahu muqtadi intaasuu akhriyay markaasuu wuxuu yidhi nebigiinu wuxuu ka mid yahay yani waxaan ujeedaa nebiga sujuuday oo aayaddu ay sheegtay suuratu saad inuu sujuuday oo nebi daawuud calayhi salaam wuxuu ka mid yahay nebiyada meeshan magacooda lagu soo sheegay magacooda marka la sheegayna rabbi uu ku yidhi ulaaika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi nebiyada nebi maxamed ku daya la yidhi buu ka mid yahay sidaa daraaddeed waa in la sujuudo buuli macnaheedu waxa weeyaan rusushii jidkoodii baa nebiga mar la leeyahy salawatu rabbi waslamu caleyh innaguna nebi maxamed baynu raacsanahon daba joognaa innaga lafteenna amarkaa waan qabnaayo ummadda rusushaa jidkay mareen mara baa la leeyahy kooxdaa ilaahay doontay subxaana wa tacala jidkay mareen mara oo ha khilaafin oo ha gara marin wey macnaha ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey aataynaahum aanu siinay alkitaaba kutubtii aan siinay walxukma iyo xukm dadka la kala xukumo wnubuwata iyo nebinimo aanu siinay fain yakfur hadday kufriyaan bihaa kuwaa lasoo sheegay arrimahaa saddexdee lasoo sheegay hadday ku kufriyaan haaulaai kuwani waa ree maka faqad wakalnaa waanu wakaalanay bihaa aayadahan arrimahan lasoo sheegay saddexda kitaabka iyo xukunka iyo nebinimada faqad wakalnaa waan wakaalanay bihaa arrimaha waxaan u wakaalanay qowman dad baan u xilsaaroon u wakaalanay qowmkaasoo laysuu aan ahayn bikaafiriina kuwa ku kufriya bihaa arrimaha kuwa ku kufriya aan ahayn kuwa aan ku kufriyaynin oo qaadanaya baan u xilsaarnay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey ulaaika waxay u noqonaysaa rusushii laga soo warramay magacyaooda lasoo sheegay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey hada allahu alla uu hanuuniyey ee fabihudaahum hanuunkooda iqtadih ku daybaale nebi maxamedow qul waxaad tidhahdaa laa as'alukum idin weydiisan maayo macnaha waxa weye diinta aan idiin sheegayo wax olaa idinkagama rabo inta dambe saas weyaan maxaa yeelay haddii aan xoolo idinku weydiisto waabaad ku marmarsoonaysaa war maxaa diinta u qaadan weydeen bini aadamku waa bakaylo hadda meel xoolana lagaga rabo xoolaana laga rabaa xoolana ma bixinin siaynan saa ugu marmarsoonin waxba idinkama doonay waxa aan idiin wado waa shay qaali ah mabda qaaliya wey oo aan la goyn karinba ha la iibiyo haddii la yidhahda xataa aan la goyn karin laakiin maca daalika waxba laydinka siisan maayo bilaash ku hooyo bilaash ku hooyo qul waxaad tidhahdaa laa as'alukum idin weydiisan maayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada soo gaadhsiintaan idin soo gaadhsiinayo iyo diintaan idiin sheegayo dusheeda idinku weydiisan maayo ajran wax ujuura ah xoola idinkagama rabo xoola ii ururiya idinma lihi wax igu siiya idinma lihi iga iibsada idinma lihi bilaash ku hooyo yani arrintan qaaliga in huwa waxaana wax idinku weydiisanayn waxa weeye in huwa maa huwa muusan ahaanin ilaa dikraa waana mooyaane lilcaalamiina uunka la waaninay waa wax uunkao dhan ka dhexeeyo ilaahay ku waaninay shaygaa uunkao dhan ilaahay ka dhexaysiiyo lagu waanintooda loogu talagalay anugu wax idinku weydiisan maayo anugu wax idinku weydiisan maayo wax idinkaga qaadan maayo sidaa ku dhawaada nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi id qaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay wamaa qadaru llah alla maynan qadarinin xaqa qadrihi qadarintiisa yani u haboon qadarintiisa dhabta eh uu mudan yahay maynan qadarinin id waktiga qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allahu ilaahay ma soo dejinin calaa basharin bashar dushii kuma soo dejinin min shayin waxba kuma soo dejin hadalkaa markay dhaheen ilaahay qadarintii uu lahaa mayna qadarinin qul waxaad tidhahdaa nebiow man anzala yaa soo dejiyey alkitaaba kitaab alladii kitaabkaasoo jaa uu la yimid bihi isaga muusa muuse uu la yimid nuuran isagoo iftiin ah wa hudan isagoo hanuunin ah linnaasi dadka kitaabka ayaa keeno soo dejiyey tajcaluunahu xaal aad yeelaysaan kitaabka isaga qaraatiisa waraaqo gogo-an gaballo waraaqa idinkoo ka dhigaya waraaqahaasoo tubduunaha aad muujinaysaan oo wa tukhfuuna aad qarinaysaan kaiiran in badanoo ka midana aad qarinaysaan oo wa cullimtum waa laydin baray maa shay ayaa laydin baray lam taclamuu aydan garanaynin antum idinka walaa aabaa'ukum iyo aabayaashiintoona yaa marka soo dejiyeyne qul waxaad tidhahdaa allaahu alle ayaa anzalahu soo dejiy saas man allahu alla soo dejay way jira uma kadibna markaad saa ugu jawaabto darhum ka tag fii khawdihim dhexgelidooda dhexdeeda kaga taga yalcabuuna xaale ayeen kuwa ciyaarayn ayagoo ku dhex jira dhexgelida iyo waxa ay mukhuuranayaan iyo baatilka kaga dhex tag bale macnaheedu waxa weye ayaddu laba ra'yiba mufsiriintu way leeyihin qola waxay leeyihiin yuhuud bay kusoo degtay qaybta dambe aayadana waad moodaa inay sidaas tahay qolana waxay leeyihiin waa sida ibnu jariiriy ay rajaxayaan ibnu kaiiriyo kulliga ay rajaxayaane waxay leeyihiin aayaddu waxay kusoo degtay nimankii carabta ahaa ee nebigu sal lay wasalam ka dhashay ee gaalada ahaa qoladaas kusoo degtay oo iyagaa waxay rumaysnaayeen markii nebi maxamed sal lay wasalam uu u keenay ilaahay diintiisii waxyiguu keenay waxay yidhaahdeen bini aadam ilahay waxma soo dhiibtay dheh mama dhici karta malaa'ig buu ilaahay soo dirsadaaye bini aadan wax uma soo dhiibto tii baa marka lagala doonaya rabbi wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacaala maynan qadarinin markay qadarintii uu mudnaa mayna qadarinin weynayntii uu lahaa mayna weynaynin markay yidhaahdeen alla subxaana wa tacaala bashar waxba kuma soo dejiyo arrinkaas meel kaga dhac buu ilahay ku yahay subxana wa tacaala see buu meel kaga dhac ku noqonaya wuxuu ku noqonayaa ilaahay samaawaadkan intuu abuuray oo dhulkan goglay oo ku dhex abuuray bini aadamka ku dhex abuuray haddana inuusan wax xidhiidhaba lala soo yeelanin oo rasuul ayaga lami iyagoo kale aan loo soo dirin oon xujada lagu oogini waa xikmad darro saas macna marka xikmaddii ilaahay bay meel kaga dhac ku tahay saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka soo qaaday bini aadam rasuul aan ma soo dirin qadarkii ilaahay iyo weynayntu lahaa inaysan qadarinin mana ayb maxaa yeelay adiga haddaad intaad gurigan dhisto miaal ahaan tusaale ahaan walilahi maal lacla guriga intaad dhisto aadan waxba ku qabsanin oodan kiraysanin oon lagu intifaacin oo saa kaga dhaqaaqdo miyaad dhamaystirinta mise waa dhimanta ma fayowda ma fayow sooma soo adigii meel kaga dhac kuguma ilaahay intuu kownkan dhisay buusan cidna usoo dirinoo rasuul soo dirsanin ilahay bay meel kaga dhac kuta maynan qadarin ilahay qadarintii uuna subxana waxaa la yidhi nabi maxamedo waxaad dhahdaa kitaabkii nebi muuse la yimid ee hanuunka iyo iftiinka ahaa yaa soo dejiy ila way rumaysnaayeen nebi muuse inuu tawreed la yimid yaa kitaabkaa keenay kitaabkaasoo yahuudi ay ka dhigtay waraaqo qaraadhiista waxaa la yidhahdaa waa gabollada ama qaybo yaryar oo waraaqa oo isku xidhxidhan marka waxay sameeyeen yahuudi waxay samaysay kitaabkii tawreed ee asalka ahaa bay ka soo guurinayaan oo gacantooda kaga soo qorayaan waraaqo yaryaroo googo-an bay ku qorayaan marka waraaqaha googo-an ee qoran baa marka agtooda yaalla qaarna way qarinayaan qaarna dadkay tusayaan qaarka markaa iyaga danahooda iyo maslaxadooda aan u adeegayn way ka qarinayaan dadka qaarka ay yani markaa isleeyihiin dan adduunyaa idinku jirtana bannaankay soo dhigayaan saas mana tajcaluunahu qaraatiisa tubduuna wa tukhfuuna kaiiran waa anagu hadda maala waxa weeye ilahi subxana wa tacala kama dhigay kitaabka qur-aanka inta meel layska dhigay nin walba buug uu qaatay waxoogaa yaroo isaga dantiisa uu kaga soo qortay xoogaa dantiisa kusoo qortay nin walba intaa dantiisabaa meel ugu qoran markaasuu dadka tusayo leey waata war maxaa sidan isan ugu shaqaysanaysa waata sidan tanaa kutusaysa marka taasoo kitaabkii tawreedaho aad saa yeelaysaan yaa rabbi subxana wa tacaala waxaa laydin baray waxyaabo badan oo idinkiiyo awoyadiintoona aydaan ogeyn haddii layidhahda yuhuud baa laga wadaa macnaheedu kitaabkii tawreed aha waxaa laydinku baray ama kitaabkan qur-aanka nebi waxamed lagu soo dejiyey waxaa laydinku baray waxaydaan horay u aqoonin yaa soo dejiyey baa weli taagan marka qul man anzala alkitaaba baa weli taagan kitaabka tilmaamahaa leh yaa soo dejiyey haddii ilaahay uusan bashar soo dirsanin kitaabka ayaa muuse ku soo dejiyey jawaabtu waxa weeye allah qul illah adigu laftaadu ka jawaab baa leh nabiga sal lay slm allah soo dejiyey ku dheh hadduu ilaahay tawreed soo dejiyey nebi muusena soo diray kadib inaad dhahdaan ilaahay rasuul bini aadan uma soo dirsado tanna aad qirsantihiin waa kaafia kala dheeri wey idinkii baa isduqaynaya idinkii baa isduqaynaya muuse wuu soo diray kitaab tawreeda wuu soo jiidhibay nebi maxamedna markuu idin yimid waxaad kaga hor kala hor tagteen oo ku caarideen bashar ilaahay ma soo dirsado soo wax iska hor imaanaya maa marka saas weyaan marka waxa weeye qul illaah sidaa markaad ugu jawaabto qashinkooda iyo baatilkooda ayagoo ku dhex jira kaga tag bale iyaga ilaha suda subana wa taala wamaa qadarullaha alla mayna weynaynin xaqa qadrihi weynayntiisa wamaa qadarullaha alla maysan qadarinin xaqa qadrihi qadar yani qadarintiisa qadarintiisa xaqa ee uu mudan yahay istaahilo mayna qadarinin id waqti bayna qadarinin qaaluu ay dhaheen maa anzala allahu ilaahay muusan dejinin calaa basharin bini aadam dushiisa min shayin waxba muusan kusoo dejin qul waxaa tidha hadalkaa markay yidhahdeen bay meel ku dh- meel ka dhaceen qul waxaad tidhahdaa man anzala yaa soo dejiyey alkitaaba kitaabka alladii kitaabkaasoo jaa uu la yimid bihi isaga muusa muuse uu la yimid waa tawreed eh nuuran isagoo nuur ah wa hudan hanuun ah linnaasi dadka u ah kitaabka ayaa soo dejiyey weli kitaabka tilmaamihiisa baa la wadaa su-aasha waa taaganta ogow tajcaluuna waxaal aad yeelaysaan kitaabka nimankiinii yahuudda ahayo tajcaluuna waxaal aad yeelaysaan kitaabka qaraatiisa waraaqa gogo-an gaballo waraaqaa xaal aad yeelaysaan ood ku qoraysaan waraaqahaasoo tubduunaha aada muujinaysaan wa tukhfuuna aada qarinaysaan kaiiran in badanoo ka midana aada qarinaysaan qaarna gadaal bay idinku qarsoon yihiin qaarna dadkaad tusaysaan si aad ugu daraysataan wa cullimtum waa laydin baray kitaabkii baa weli laga hadlaya wa cullimtum waa laydin baray maa shay baa laydin baray lam taclamuu aydaan ogeyn antum idinka walaa aabaa'ukum iyo aabashiin aabayaashintoona kitaabkaasaa laydinku baray waxaydaan idinka iyo aabayaashintoona horay u aqoonin kitaabka tilmaamaha le yaa soo dejiyay ku dhan nabi maxamedow waxba jawaabta iyaga ha ka sugine qul waxaa dhahdaa allaahu allah soo dejiyey ilahay baa kitaabkaa soo dejiyey hadduu alla soo dejiyey ka nebi maxamed uu watana isagaa soo dejiyey marka isku meel mariya laba shay oo isku mid aha kala qaadinaya meel wada mariya way macnaha uma kadibna had sidaa markaad ku dhahdo darruhum ka tag fii khawdihim yalcabuuna xaale ay yihiin kuwa ciyaaraya fii khawdihim dhumbashadooda iyo dhexgelidooda gudaheeda yani khawdka waxa la yidhahda waa mukhuurashada biyaha la mukhuurto laakiin hadda waxaa laga wadaa yani caqiidada xun iyo hadallada xunxunka iyo mabdaa xun ayagoo mukhuursan oo ku dhex jira oo ciyaaraya kaga tag bale saad ku dhaaf bale nabi sal ly sl faraha ka qad adigu intaa gudo kadibna iskaga dhaca saas wa hada kani kitaabun kitaab wey qur-aanka loo yidhi wa hada kani kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo anzalnahu aan soo dejinay mubaarakun kitaabkaasoo barakaysan musadiqun kitaabkaasoo rumaynaya alladii kitaabkii bayna yaday hortiisa kutubtii hortii ahayd buu rumaynaya walitundira waanu soo dejinay maxaan usoo dejinay walitundira baan usoo dejinay inaad digto daraaddeed m umma alquraa degmada yani degmooyinka hooyadood degmooyinka magaalada asalka u ah inaad ugu digto iyo waman cidda xawlahaa magaalada hareerheedaba labadaba inaad ugu degto wladiina kuwa yuminuuna rumaynaya bilaakhirati aakhira kuwa rumaysanay yuminuuna way rumaynayaan bihi qur-aankay rumaynayaan wahum iyaguna calaa salaatihim salaadooda dusheeda dusheeda salaadahooda dushooda yuxaafiduuna kuwa ilaalinaya o xifdinaya kitaabkan qur-aanka iyo kitaabkii tawreed ahaa ee nebi muuse lagu soo dejiyey baa isu tilmaamo eg nuur iyo hanuun iyo iftiin iyo inta badan tilmaamaha laga bixiy waa isu egyiin kani waa kitaab waa qur-aankan aan soo dejinay bu rabbilahi subxana wa tacala meel kale kama imaan waa barakaysan yahay oo khayrkiisaa badan mubaaraka waxa la yidhaha shayga khayrkiisu badan yahay adduunkana khayrkiisaa badan aakharana khayrkii intiisii badnaa baa lagu gaadhay marka waa barakaysay inuu barakaysanya waxaad ku garanaysaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam xaraf ka mida ruuxii akhriyaay toban ajir baa loo qoraa xaraf laa aqulu alif laa miim xarfun walakin alifun xarfun wa miimun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun alif laam miim haddaad akrido soddon ajir baa lagu qoraya maxaa yeelay alifku waa toban laamkuna waa toban miimkuna waa toban weligaa wa khayr ka badan maad baraka ka badan maad bal suuradan markaad akhrido ka warran baqaro kale markaad akhrido ka warran marka khayrku xaggee jooga markaad khatintana ka warran qur-aanka o dhan ma dhamayso ya waa waxaan la gaari karin wey marka mubaarakun waa mid khayrkiisa la badiyey oo barakadiisu aad u badan tahay kitaabkan musadiqu ladii bayna yadayhi kutubtii ka horaysana waa rumaynaya waaka hadda tawreed buu ka hadlaya tawreed buu difaacaya injiil buu ka hadlaya injiil iyo tawreed wixii ku taalay oo isaga abaa iyo imaanshihiisan baa markhaati kaca tawreedi inay run ahayd injiilna run ahayd isagaa noo sheegay isagaa yidhi yani kitaabkaasi xaq bay ahayd rusushaas loo soo dhiibana xaq bay ahayd isagaa noo sheegay kutubtii horu marka rumaynaya iyo rusushii ka horraysay waxaa loogu soo dhiibay nebi maxamed loogu soo dejiyey sal alay wasalam oo kitaabka loo soo dejiyey nebiyow inaad ugu digto umma alquraa umma alqura waa maka umma alqura baa la yidhahdaayo waxaa laga dhigay yani magaalooyinka kale adduunka ku yaallo oo dhan inay iyadu asal u tahay inay hooye u tahay macnaha inta kalena ay caruurteeda yihiin makada ina- inaad maka ugu degto dadkeedaa laga wadaay iyo waman xawlahaa inta hareeraheeda oo yaa hareeraheeda adduunkao dhan baa hareeraheeda sooma adduunkao dhan baa hareeraheeda marka waxa wey waman xawlahaa waxaa soo gelaya adduunkao dhan baa soo gelaya maxaa yeelay haddaad dhinac walba ka aado adduunku dhinacyaha ugu maka ka jira macnaha marka ummulquraa saasaa loo yidhiyo asal weeyaanoo magaaladani waa magaaladii laga aasaasay masaajidkii ugu horreeyay dhulka laga taago ayadaa marka asal u ah degmooyinka iyo magaalooyinka iyadaa asal u ah magaaladaa si aad ugu digtaalaya nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo inta hareeraheedoo adduunweynihii kala kuwa aakhara rumaysani qur-aanka way rumayn salaadoodana way ilaalinayaan barbiri subxana wa tacala qasabo nin aakhara rumaysan oo aakhara wax doonaya oo aakhara inay jirto rumaysan una diyaargaroobaya qur-aankan inuu rumeeyo waa ku qasbay nebi maxamed inuu raacana waa ku qasbay laakiin ninka diidaya waxa wey waa ninkaan aakhara rumaysnay saas salaadiisana aan dan ka lahayn oo ayna wax weyn ballahay saas ha wahada kani kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinnay mubaarakun kitaabkaasoo khayrkiisa la badiyey musadiqu ladii kii rumaynaya kitaabkaasoo musadiqu ladii kii rumaynaya bayna yaday hortiisa ah kutubtii ka horraysayna rumaynaya walitundira inaad digto daraaddeed baan usoo dejinnay umma alquraa magaalooyinka hooyadooda ama asalkooda magaalada asalka u ah taa inaad ugu digto dadkeeda laga wadaa degan iyo waman cidda xawlaha umulqura hareeraheeda hareeraheeda degmooyinkii magaalooyinka kale iyagana inaad ugu digto ood gaarsiiso saas wey macnaha waaladiina kuwa yuminuuna rumaynaya bilaakhirati aakhara kuwa rumaysani yu'minuuna way rumaynayaan bihi kitaabkanay rumaynayaan wahum ayaguna calaa salaatihim salaadooda dusheeda yuxaafiduuna kuwa ilaalinaya wey arkaanteeda iyo waktigeeda iyo yani waxa waajibaadkeeda iyo faraa'idteeda ilaalinayaan oo ma dayacaya wey macnaha wman adlamu miman iftara cala allahi kadiban aw qaala uuxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shay bini aadamka qaar ka mid a oo dhib badan baa meesha laga had waman adlamu yaa ka gardarro badan miman cid yaa ka gardarro badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay aw amase qaala yidhi uuxiya waa la waxyooday ilaya anigaa la ii waxyooday walxaal lam yuuxa aan loo waxyooniyo ilayhi isaga shay waxba aan loo waxyoon isagoo waxba loo waxyooni buu leeya waa lai waxyoon yaa ka gardarro badan waman cid yaa ka gardarro badan qaala yidhi sa unzilu waan dejini mila maa shay mid la mida anzala allahu ilahi uu soo deji kii ilaahay soo dejiye mid la midaan dejin karaa ninka yidhi yaa ka gardarro badan walow taraa haddaad arki lahayd id waktiga addaalimuuna daalimiintu fii khamaraati almowti mowtka shidooyinkiisa ay ku dhex jiraan geerida shidooyinkeeda iyo sakaraadkeeda markay ku dhex jiraan haddaad arki lahayd walxaal almalaa'ikatu malaa'igtiina baasituu aydiihim gacmahooda kuwa fidiyey ay yihiin qaa'iliina ayagoo le bay gacmaha fidiyeen qaa'iliina xaalay malaa'igtu leeyihiin akhrijuu bixiya gaaladii bay ku leeyihin akhrijuu bixiya anfusakum nafafyaalkiina soo saara alyawma maanta ayaa tujsawna laydin abaalmarin cadaaba alhuuni liidnaanta cadaabkeedii baa laydinku abaalmarinaya liididda cadaabkii idin liidi lahaa baa laydinku abaalmarin bimaa kuntum ahaanshihiina sababteed baa laydinku abaalmarin taquulu aad ahaydeen taquuluuna kuwa yidhaahda cala allahi alla dushiisa hayra alxaqi xaq waxaan ahayn wa kuntum ahaanshihiina sababtii aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa iska weynaysiiya can aayatihi ilahay aayaadkiisa kuwa iska weynaysiiya dhowr ruux oo aada u gardarro badan oo wax ka gardarro badan aysan jirin buu ilahay aayadda ku sheegay ka koowaadi waxa weeye waa mid yidhi ilaahay dushiisa ku been abuurtay waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban ilaahay buu masabiday wuxuusan waxaan jirin buu dusha ka saaray maalan wuxuu yidhi ilaahay waxaa jira cid wax la wadaagta waa masabi ilaahay caruur buu yeeshay waa masabi ilaahay baa isoo dirsaday isagoo ku soo dirsanin waa masabi yacni dadka noocaasa ilaahay ku been abuurtay cid ka gardarro badan ma jirto hawlayna lahayn bay lafaraha la galeen kooxda labaadi waxa weeye waa mid leh isagoo loo waxyoonin oon ilaahay xaggiisa waxba looga soo sheegin buu wuxuu leeyahay waa la ii waxyooday uuxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shay wuxuu leeyahay waa la ii waxyooday waxbana looma waxyoon nebi baan ahay buu le nebinimu sheeganay sidii musaylimatlkadaab musaylimatlkadaab iyo yani duleyxat lasadi iyo inkastoo macnaha wax way dib ka noqday raggii nebinimada sheegtay ee yidhi waa la ii kimaadaa oo xagga ilahay baa wax la iiga keenaa oo waa la ii soo waxyoodaa kuwaa ilaahay baa isoo dirsaday oo wax iisoo dhiibtay dulmi ka weyn ma jiro iyo gardaro ka weyn maxaa yeele dhibka ka dhalan kara bal adigu suurayso dhibka ka imaan kara inaad adiga oo waxba laguu sheegin aad tidhahda ilahay baa wax iisoo sheega ood addoommadii magaca ilaahay ku sirto oo aad fasaadiso iyadana waa arrin alisadalow cid ka dulmi badan ma jirto waxaas midka saddexaad ee ugu dulmi badan uu yahay mid odhanaya waxaan soo dejinaya wixii ilaahay soo dejiyey mid la mida qur-aankao kale aan keeni karaa buleey qur-aankao kale baan soo dejin karaa saasuu leeyahay kaas isagana wax ka dulmi badan ma jiro ayagaa ku doodi jiray carabta oo gaaladu waxay odhan jireen yani waidaa tutla calayhim aayaatuna qaaluu qad samicnaa low nashaau laqulna mila hada bay dhihi jire haddaan doonno annaguba kanoo kale waan dhihi karna maxamed wuxuu la yimi annagu waan keeni karnaa oo keenaaba lagu yidhi bay keenaan waa war nin carabi yani labadaan ku yaallaan wuu iska hadli wuxuu doonu sheegi karaa sheegashada bini aadamku waa u fududa laakiin markii lala dhiraandhiriyo xaqiiqada lala gaadhayo tabartiisaa loo tegi waxaa lagu yidhi iska dhaafa isagoo kalean keeni karnaaye xataa suuradda ugu gaabar mid lamida keena ilaa maantuu taagan yahay taxadigaas carartii la yidhi ilaa hadday taaganta yaa keeni kara wax keeni kara ma jiro marka nin kale qur-aankao kalean dejin karaa oo kii ilaahay la yimi mid lamidaan la imaan karaa asagana cidina kama dulmi badna arrin meeshana haddaad arki lahaydeen waad la yaabi lahayd arrin la yaab leh oo maxay tahay haddaad arki lahayd kuwa daalimiinta markii sakaraatul mawtku ku yimaado oo mawtka shidooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa ay ku dhex jiraan malaa'igtuna ay gacmaha soo fidsato oo maxay gacan bay ufidsanaysaa malaaigtu way garaacaysaa macnaha garaacistooday gacmaha ufidsanaysa walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu lmalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum wejiga iyo dabooyinkay ka garaacaysa malaaigti markaasaa waxay leeyihiin malaaigtu leedahay akhrijuu anfusakum naftiina soo saara soo bix wayaan naftaadaa la leeyahy yani xadiiska nabigaa fasiray salawatu rabbi wasalaamu calayh markii malaa'igtu ay u timaado nafta xun ee daalimada ah oo isdul yimaadaan inay qaadaanna ay doonayaan naftii waxay ku odhanayaan yaa ayatuha nafsu alkhabiifatu fi ljismi alkhabiifi naftan xunay jidhka xun ku jirtaay waxaad usoo baxdaa ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabtiisa usoo baxa markaasay cararaysaa jidhkay ku kala carari markaasaa waxaa la bilaabayaa in la garaaco dabada iyo wejigaa laga garaacaya markaasaa laleeya soo bax xoog baa lagu soo dhufanaya marka markaa way mida ayaddu tilmaamayso malaa'igtu gacmahay fidinayaan laleeyahay fidintu waa garaacis naftii gaalka ama daalimka oy xoog kusoo saaraya amaa ruuxa muuminka naftiisa markii soo bax la yidhaahdo sidii biyo caadi oo weel laga shubay oo kalete si tartiiba usoo baxaysa sida xadiiska nabiga kusugay salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeele iyadoo waxaa laleeyahay naftii ficnayde jidhka fiican ku jirtay naxariis ilaah iyo jannadiisa iyo khayr usoo bax tartiib bay soo raacay marka marka taa weye midda aayaddu tilmaamayso waxaa laleeyahay naftiina soo bixiya weliba intaa keliya meehe maanta ayaa waxaa laydinku abaalmarinayaa dullaynta cadaabkii idin dullayn lahaa maanta laydinku abaalmarinay oo maxaa yeelay maxaanu ku mudanay yacni ilaahay baad ku been abuuran jirteen oo waxaan gar ahayn baad dushiisa ku sheegi jirteen aayadaha ilaahayna aayadaha ilaahayna waad iska weynaysiin jirteenoo waad ka kibirteen labadaas sababood ayaa cadaabkan maanta idin dulleeye laydin marinay xaaladaa haddaad arki lahaydeen walow taraadi baa taagan arrinkaa haddaad arki lahaydeen wax la yaab laad arki lahayd wax laga naxo oon la sheegi karin oon lagama warrami karin af maanta aan laguba sheegi karin ayaad arki lahaydeen bu rabbile subxana watacala macnaha lowda jawaabteedii waa la gooyey waxaana loo gooyey waxana wax laga warrami kara ma ahayn saas wax laga warrami kara maahayn maanta magaalada waxa ka dhacay haddaad ogaan lahayd maba ka sheekayn karaba soo ma dhaha maanta waxa dhacay haddaad ogaan lahayd war maxaa dhacay lagamaba sheekayn karaba yani arrinka arrin culusa sooma saas nimankaasi dhibaatada haysata marka nafta laga qaadayo waxa la sheegi kara maa ilahay baa gara subxana watacala saas mana waman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid yaa ka dulmi badan oo ka gardarro badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay ama cid wax la wadaagta sheegay ama ilma ku sheegay ama ilaahay masabitay oo wax dusha ka saar aw amase qaala yidhi uuxiya waa la waxyooday ilaya anaa la ii waxyooday buu yidhi walam walxaal lam yuuxa aan loo waxyoonin ilayhi isaga shay-un waxba aan loo waxyoonin isagoo waxba loo sheegin oon ilahay xaggiisa waxba loo malag uga imaan waxba loo waxyoonin yuu leyahy waa lai waxyood aad buu ufara badan yahay aad buu ufara badan yahay adduunka maanta yani maali waxoogaa markii la joogaba nin baa iska soo baxa ama haweeney dumaraba soo baxda oo nabinimo sheegata badi adduunka caalamkaas reer galbeedka iyo africa iyo asia iyo nin baad arkaysa macnaha waa nebi baa lagu ladaba guuray markii soddon sano afartan sano lagu dabalal go-o oo beentiisa loo tago ayaa markaa kadib laga kala dareeri mid cusub baa haddana soo bixi haddana koox baa daba yaacay waa saas bini aadam marka qolyahani waa farabadan yihin waqtigii nebigu markuu dhintay sal lay slam iyo noloshiisiiba qaar baa sheegtay nebinimada ayib waman cid yaa ka gardarro badan qaala yidhi saunzilu waan soo dejin mila maa shay mid la mida anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey qur-aankuu ilaahay soo dejiyey mid la midaa dejin karaa ninka yidhi nina kama gardarro badna macnaheedu waxaa la mid a sharcigii ilaahay addoommadiisa u dejiya cadaaladda ku salaysnaa mid la midaan addoommada u dejinaya oo maxkamadaha u dhigaya oo kii ilaahay aan ku bedelaya ninka yidhi nina kama gardarro badna halkaasuu isagu laftiisu galaya waa la mid walow taraa haddaad arki lahayd id waktiga addaalimuuna daalimiintu fii khamaraati lmowti geerida shidooyinkeeda iyo sakaraadkeeda ay ku dhex jiraan waalmalaa'ikatu malaa'igtiina baasiduu aydiihim gacmahooda kuwa fidiyey ay yihiin qaa'iliina ayagoo odhanaya oo ku hadlaya malaa'igtu akhrijuu bixiya anfusakum nafiyaalkiina bixiya xaalkaa haddaad arki lahayd alyawma maanta baliin malaa'igti qaa'iliina xaalo ay malaa'igtu leeyihiin akhrijuu bixiya anfusakum nafyaalkiina alyawma maanta ayaa tujzawna laydinku abaalgudi cadaaba alhuuni liidnaanta ama liididda cadaabkeedii cadaabkii idin liidi lahaa oo idin ihaanayn lahaa bimaa kuntum maxaa laydinku abaalmarinaya bimaa kuntum ahaanshihiina sababteed aad ahaydeen taquuluuna kuwa yidhaahda cala allahi alla dushiisa hayra alxaqi waxaan xaq ahayn ilaahay cid baa wax la wadaagtay iyo ilmuu yeeshay iyo anaa wax laygu soo dejiyey iyo yani ilaahay baa wax halaaleeyey ama wax xaaraameeyey waxaan gar ahayn ilaahay yani ahaanshahaad ahaydeen kuwa dushiisa ku sheega waxaan gar ahayn taasi waa kow wa kuntum iyo ahaanshihiina sababteed tastakbiruuna aad ahaydeen kuwa iskibriya can aayaati ilahay aayadihiisa iska kibriya inta laydiin keenay baad diideen oo ku gacansaydeen walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara walaqad ji'tumuna ji'tumuuna xaqiiqeen waad noo timaadeen furaadaa idinkoo keligin idinkoo keli keli ah kamaa khalaqnaakum saan idiin abuurnay awala maratin markii hore wa taraktum waad ka tagteen maa khawalnaakum wixii aan idin siinay waraa'a duhuurikum dhabaryaalkiina gadaashoodaad kaga timaadeen adduunyadii baad kaga soo tagtaa wixii xoolo iyo nicmo iyo barwaaqo wamaa naraa ma aragno macakum la jirankiina shufacaa'akum ergooyinkiinni aladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen annahum iyagu shurakaau inay yihiin wax kuwa wax yani aladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen annahum iyagu shurakaau inay yihiin kuwa wax ku leh oo wadaag ku leh fiikum dhexdiina idinka dhexdiinna wadaag ku lahoo ilaahay idinla wadaaga kuwaad sheegateen laqad taqaaca wuu gogo'ay baynakum maa baynakum waxa dhexdiinna a wuu gogo'ay oo xidhiidh ahaa wa dalla waxaa lumay cankum xaggiinna maa kuntum waxaad ahaydeen tascumuuna kuwa sheegtay waa la qaaday naftoodii ilahay baa loo geeyey subxana wa tacala waxaa la odhanayaa idinkoo mid mid oo keli keli abaad noo timaadeen qabiil ma jiro saaxiibna ma jiro xisbi iyo guruubna ma jiro keli keli mid mid baad noogu timaadeen markii u horeysay ee hore saan idiin abuurnay oo kaleeto adduunka markaad imaanaysa ma guruub baa kugu lamaanaa soo geli keligaa maadan ahayn ma calal lagugu qabtaad wadatay ma xoolaad lahayd ma xoog baad lahayd waxba maadan lahayn sidii markii ugu horreysay aanu idinku keennay sidaa idinkoo abaad noo imaanaysaan mid mid baad noogu imaanaysaan bu rabbi subxana wa tacala wax alla waxaan idin siinay adduunka oo dhanna dhabarkiina gadaashiisaaad kaga timaadeen wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum hal shay oo waxyaabihii adduunka aad ku haysatee ma wadatid guryahaagii baabuurtaadii caruurtaadii hantidaadii madaxnimadaadii kulli halkanaad kaga tagtay adoo keligaabaad tegaysa rasuulka sal lay slam marka xadiis saxiixa ku odhanaya yaquulu ibna aadam maali maali ibni aadam wuxuu leeyahay xoolahaygii xoolahaygii hantidaydii buu ku hay wahal laka min maalika ila ma akalta faafnayta aw labista faablayta aw tasadaqta faamdayta buu nabigu sal lay wasalam ibni aadam wuxuu leeyahay xoolahaygii xole war xoolo miyaad ku leedahay xoolahan aad ku haysa war xoolahaygii waxaad xidhatay oo kaa dhammaaday waxaad cuntay oo macnaha waxa weeyaan yani tegay oo baaba'ay waxaad sadaqaysatoo sanduuq aakhara ku jira intaa wixii ka soo hadhay dad baad uga tegaysaan bu nabi uri sal lay slam soo saas ma waad ka tegaysaan wixii intaa ka soo hadhay waad ka tegaysaa rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu ku leeyahay waxaanu adduunka idin siinayna gadaashiinaad kaga timaadeen kuwii aad ku talagashanaydeen inay idiin ergeeyaan oo ilaahay idinla hadlaan ood sheegateen adduunka markay joogeen inay dhexdiinna ilaahay la wanaagaan inay wadaag idinku leeyihiin oo xoolihiinna iyo naftiinna iyo wakhtigiinna iyo cibaadadiinna inay ilaahay la wanaagaan kuwaad sheegateen aaway baa laleeyahy aaway dhagaxyaantii aaway salamyadii aaway wixii aad weynayn jirteen ood ku talagshanayn maanta inay idiin ergeeyaan ma jiraan lawaa wixii xidhiidha idinka dhexeeyo dhan waa go-ay dhalasha waa go-da iyo nasab labadii ilaah isu ahaa midna ilaah ahaa midna caabudahaye waa kala go-een saaxiibadii waa kala go-een kuwii isku ururka ah waa kala go-een yacni laqad taqataca baynakum wadalla cankum maa kuntum tascubuun waxaad sheegan jirteenna maanta lume wixii la sheeganahaye lagu talagashanaayo waxtarka la didayay maanta inay wax qabtaan loogu xisaabtami jiray oo dhan waa lumeen maalinkaa wax isa soo taagi kara ma jira macna saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala walaqad ji'tumuuna xaqiiqiya waad noo timaadeen furaadaa idinkoo keli keliya xaal aad keli keli tihiin kamaa khalaqnaakum saan idiin abuurnay oo kale awala maratin markii hore wa taraktum waad ka tagteen maa khawalnaakum waxaan idin siinay adduunyada waxaan idinku siinay xoolo iyo barwaaqo iyo nicmo ah waraa'a duhuurikum dhabaryaalkiina gadaashoodaad kaga timaadeen adduunyadii baa laga wadaa wamaa naraa mana aragna bu rabbi ilahi subxana wa tacaala macakum la jirankiina shufacaa'akum kuma aragno kuwii idiin ergeyn lahaa shufacaa'akum ergeeyayaashiinii alladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen annahum iyagu shurakaau inay yihiin kuwo wax ku leh oo wadaag ku leh fiikum dhexdiin dhexdiinna inay ilaahay la wadaagaan oo la leeyihiin kuwaad adduunka ku sheegateen awe ma jiraan wy macna laqad taqataca wuu googo-ay baynakum ay maa baynakum wixii dhexdiinna aha ee xidhiid ahaa waa go-ay faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yawmaidin walaa yatasaaluun abtirsi ma jira markaas wadalla waxaa lumay canhum xaggooda waxaa ka lumay maa kuntum wadalla waxaa lumay cankum xaggiina waxaa idinka tagay oo idinka lumay maa kuntum waxaad ahaydeen tascumuuna kuwa sheegta waxaad sheegan jirteenna maanta waxa lama hayo gacan laguma hayo ina allaha faaliqu lxabdi walnawa yukhriju lxaya min almayiti wamuhriju lmayiti min alxayi dalikum allahu faanaa tu'fakuun halka waxaa laga gudagalay in wax laynaga tuso ilaahay aayaadkiisa kawniga ah yani ifka iyo adduunka wuxuu ilaahay daadiyey aayado waaweyn oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ku tusay ina allaha alle faaliqu lxabdi xabadda midka dhambalow midka dilaaciya wannawaa iyo laftimireedka yukhriju wuu bixiyaa alle alxaya noolaha ayuu bixiyaa min almayiti baktiguu ka soo saara wamuhriju lmayiti baktigana ka soo saara weeye min alxayi noolahu ka soo saara dalikum kiinaasi sidaa yeelahay allahu alam ee faannaa sideebaa tu'fakuuna laydin leexinay xaggii laydin jeedinay faannaa sideebaa tu'fakuuna laydin jeedinay faaliqu lsbaaxi wey alla subxaana wa tacaala faaliqu lsbaaxi yani waabarka midka dhambalo wey kaaha ama iftiinka waabarka midka dilaaciyo wey wajacala wuu yeelay alleyla habeenkii sakanan xasil buu ka yeelay wshamsa qoraxdii iyo wshamsa qoraxdii iyo wlqamara dayixiina xusbaanan xisaab buu ka yeelay dalika arrinkaasina taqdiiru lcasiizi allaha qaalibka a qadaridiisii iyo qorshayntiisii weeye alcaliimi ee cilmiga badan ee ogaanshaha badan alla subxaana wa tacaala xabadda xabadda badarka ah xabadda raashinkaee dhulka hoostiisa la gelinayaay midka dilaaciyo adigu iyagoo isku taalla soo dhulka hoostiisa ma gelisa iyadoo adag oo ishaysataad gelisaa yaa intuu kala dilaaciyo dhexdeeda geedka ka soo saara soo ilaahay ma wanna waa laftimireedki laftimireedki inta dhagaxa loo qaatay la jabin kari waayey dhulka hoostiisa inta la geliyey ilaahay unbaa intuu dilaaciyey oo dhambalay geed ka soo saaray soo qudro cajiiba ma faaliqu lxabdi wannawa yukhriju lxaya min almayiti noolaha ayuu soo saaraayo maydka ka soo saara maydkana wuu soo saarayo nooluhu ka soo saara horaynu usoo marnay sooma waxaa ka mid a maalan noolaha la soo saaro nabaataadka dhulka ka soo baxa oo dhan waa nool yihiin asalka midday ka soo baxeenna iyo midhaha soo saarayna ma noolayn sooma digaagta way noosha ukun baa laga soo saaray bakti ah saas bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka soo saaray carru ka soo saaray marka labaadna biyo dareerahaya baa bini aadamka nool laga soo saaray waxaa ka mid a maalan mu'minka oo nool oo qalbigiisu nool yahay ilaahay wuxuu ka soo saaray gaalka oo qalbigiisu baktiya mid gaala wuxuu dhalayaa mumin dhalaya sooma bal gaal baaba wuxuu dhalayaa nebi iyo rasuul dhalaya cagsiguna waa lamid taa haddaad dabagedidana waxay noqonaysaa wamukhriju lmayiti min alxayi maydka la soo saarayo waa ukuntii digaagta nool laga soo saaray waxaa ka mida midhihii geedka nool ka baxayey midhuhu waa bakti geedkiisa waa nool waxaa ka mida sidoo kaleeto yani bini aadamka bini aadamka oo nool ayaa waxaa laga soo saaray manidii oo bakti ah wahaakada yani waxaa soo baxay ruux mu'min ah oo nool ayaa waxaa laga soo saarayaa gaal baa ka dhalanay oo ubadkiisa ka mid noqonayo ka farxamay yani waxa wey waa mayd wahaakada adduunku waaba saas noolo noolo laga saaro bakti noolo laga soo saaro noolo bakti laga soo saaro waa tasarruf ilahi subxana wa tacala ma la yeeli karaa saa waxaan ilahay miyaa samayn kara ilahay waxaanaan ma yeeli karaa arrimaha ma geli karo makhluuq hawlaha hawluhu geli kara maaha si xaggee laydin wadaa marka intaasoo dhan waxaa samaynaya waa alla subxana wa tacala xaggeed cibaadadiisa ka aadaysaan oo xaggee laydin jiidanaya laydin leexinaya inaad balaayo qabtaan bal allaha subxaana wa tacaala qudradaa iyo awooddaa iska leh haddana waad ka tegaysaan waxyaabaad ku garab wadaan inaad raacdaan ma rabtaan arrin la yaab low waaga berigiisa kaaha iyo iftiinka waaga berigiisa isagaa dilaacaya alla subxana wa tacala habeenkiina xasilooni buu ka dhigay waa la xasilaayo waa la nastaa habeenkii qoraxda iyo dayaxana xisaab buu ka dhigay xisaab buu ka dhigay waxaa laga wadaa qoraxda iyo dayaxu qoraxdaas socodkeeda waxaa ka dhasha habeenkiiiyo maalinta ka dhasha qoraxda socodkeeda waxaa ku xidhan dayrta iyo macnaha waxa guga iyo jiilaalka iyo xagaaga baa ku xidhan dayaxa socodkiisa waxaa ku xidhan bishii baa ku xidhan sooma bishiina waxaa ku xidhan usbuucii baa ku xidhan usbuuciina waxaa ku xidhan saacaddii baa ku xidhan waa xisaab wey adduunkan dhan wuxuu ku kala socdaba waxay ku salaysan tahay qoraxda iyo dayaxa saas saacadahan kadaata marna yaraanaya marna badanaya qoraxda iyo dayaxay ku xidhay xisaabtan makhluuquu ku kala wadiya jadwalkan adduunka lagu kala maamulayaay asal waxa u ah socodka qoraxda iyo dayaxa wajacala washamsa walqamara xusbaanan saasaa laga wada maxaa yeelay meelahay degayaan iyo meelahay marba joogaan ayaa xisaabsan taasayna ku salaysan tahay nidaamka adduunyadu macnaha taasi waa qadaridda ilahi subxana wa tacala ina allaha alla faaliqu lxabdi xabadda badarka midka dilaacyo weya ama dhambala wannawaa iyo laftimireedka markuu wax ka soo saaray yukhriju wuu bixiyaa alxaya noolaha ayuu min almayiti maydka ka soo saara wa mukhriju lmayiti maydku midka soo saara wey min alxayi nooluhu ka soo saara dalikum kiinaasi allahu allow sidaasi waxaa samaynaya waa un alle cid kaloo la wadaagta ma jirto cid ku gacan siisa ma jirto cid ilahi subxaana wa tacala wax la qabata male dalikum llahu faannaa xaggeebaa tu'fakuuna marka laydin jeedinayaayoo laydin duwayaa xaggeed ka aadaysaanoo maxaa dhagaxyaantan idin daba dhigay waxba aan qaban karin makhluuqaad kale waxba qaban karin maxaad u aadaysaan faaliqu lisbaax wey waaga berigiisa iyo kaahiisa midka dilaacyo wey alla subxana wa tacaala oo dhambala wa jacala wuxuu yeelay alleyla habeenkiina sakanan xasil buu ka yeelay waa la nastaayo waa la seexdaa oo waa la degaa oo xasilooniyuu bini aadamku qaataan iyo makhluuqa in badan oo ka mid washamsa qoraxdii iyo walqamara dayixiina xusbaanan xisaab buu ka dhigay dalika arrinkaasi taqdiirulcasiizi allaha qaalibka ah ee la isku taagi karin qorshihiisii wey qorshayntiisii wey qadaridiisii wey alcaliimi ee ogaanshaha badan allah saa wax u habeeyey subxana wa tacala war allahaas ku xidhmo oo keligii caabuda huwa huwa alle alladii midka wey jacala yeelay lakum idinka annujuuma xidigaha idinka yeelay jacala yeelay lakum idinka daraadiin u yeelay annujuuma xidigaha u yeelay litahtaduu si aad ugu hanuuntaan biha beriga mugdiyaalkiisa dhexdooda walbaxri iyo badda mugdiyaalkeeda dhexdeeda inaad ku hanuuntaan qad fasalnaa waan kala bixbixinay alaayaati aayadihii liqowmin dad baan u kala bixbixinay yaclamuuna oo garanaya macna wa huwa alle alladii midka wey ansha'akum idin abuuray min nafsin naf xaggeeda idinka abuuray waaxidatin oo mid ah fa mustaqarun falakum waxaa idiin sugnaaday mustaqarun makaanu sugnaansho wa mustawdacun iyo makaanu wadeecadhig makeeno wadaacadhig macnaha waxa weeyaan waa meel shayga lagu kaydiyo meel la ammaano dhigo oo lagu kaydiyo ayaa idiin sugnaatay qad fasalnaa waan faahfaahinno waanu caddaynoo waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihii liqowmin baan u faahfaahinay yafqahuuna oo wax fahmay macnaheedu waxa weeye xidigihii baa loo yimi xidigahan aad arkaysaan rabbi subxaana wa tacaala idinkaa laydiin abuuray masaalixdiin si aad ugu hanuuntaan xilliga aad berriga joogtaan ama baddaba mugdiyaashuna ay jiraan inaad ku hanuuntaan baa loogu talagalay saddex faa'iido ayaa xidigaha ku jira oo qur-aanku sheegay saddexdaa waxaan ahayn ninkii u isticmaalana waana gafay khaladna waa ku kacay saddexdaasi waxa weeye ziinatun lisamaa horta samadaa lagu qurxiyo waa qurux dhaldhalaalkooda iyo iftiinkoodu waa qurux midda labaadi waxa weeyaan rujuuman lishayaaiin shayaadiinta isku dayaysa samaawaadka inay fuulaanna waa lagula dagaalamaayo waa gantaalihii lala dhacahay wey ta saddexaadna waxa weeyaan waa midda aayaddan uu sheegtayoo litahtaduu biha fii dulumaati albari walbaxr yacni badaha marka la marayo badweynta marka la socdo yacni waxa adduunka aad ku kala socotay ku hagayaay waa xidigaha xidigahaasi ku kala socdaano jihadaad u socotay xidigta kaa jirta meeshaad ka socotay midigta iyo bidixda xidigihii baa kala xisaabsan bini aadamku saasuu ku socda markaad luntood habowdo waxaa ku hagaya xidigahaad ku hagmaysa markaad berriga joogto ood mugdi ku jirto ood luntood habowdana xidigaha haddaad fiiriso yacni waad hanuunaysa meeshaad u socotay dhankaa ka timi waad kala garan jihooyinkii baa kuusoo baxay jihooyinku hadday kuusoo baxaan awarkiiba waad garanaysaa manaa meeshaad u socotay meeshaad ka socotay manaa rabbi subxaana wa tacala marka saasuu le aayadihii baanu idiin caddaynoo kala dhigdhignay dad wax garanayaan u kala dhigdhignay waxaa la yidhi kadib ilaahay wuu idin abuuray aayaadkiisa waaweyn ba ka mid hal naf buu idinka abuuray oo aadam ah naftii markii laydinka abuuray qaarkiin falaku waxaa idiin sugnaaday markaa mustaqarun wa mustawdac mustaqarka waxay mufasiriinta u badan yihiin mustaqarka waxaa laga wadaa waa ku sugnaanshaha yani waxa weeyaan raximka hooyo mufasiriintasalafkasaas u badan yihiin yacni muddada uu ku jirayo ruuxu hooyo hooyo uurkeeda mustaqarka taasaa la yidhaha makaanu sugnaansho meel lagu sugnaadaa ayaa idiin sugnaad ayaad leedihiino waa uurka hooyo wa mustawdacun makaanu wadeeca dhig meel laydinku kaydiyana waad leedihiino iyadana waxa weeyaan waa dhabarka aabbo iyo jidhka hooyo intaada weliba soo gu-inba ee jidhka hooyiya aabba aad ku dhex maqan tahay waa mustawdac marka intaad soo go-do raximka aad ku jirto aad uurka ku jirtana waa mustaqar makaanu sugnaansho taasaa idiin sugnaatay ood leedihiin aayadaha waanu kala dhigdhignay oo dad wax fahmayaan u kala dhigdhignay buu rabbi subxana wa tacala wa huwa alle alladii midka weeye jacala yeelay lakum idinka annujuuma xidigihii buu idin yeelay litahtaduu inaad hanuuntaan daraaddeed bihaa xidigaha fii dulumaati albarri berriga mugdiyaalkiisa dhexdooda baxri iyo badda mugdiyaasheeda dhexdooda intaa markaad ku jirtaan inaad ku hanuuntaan ood wax ku kala garataan oo jihooyinkii ay idiin tilmaanto idin tilmaamaan qad fasalnaa waan kala bixbixinay alaayaati aayadihii kawniga ahaa aayadahan aayadaha tanziiliga iyo kuwa kawniga jira kuwa kawniga waa kuwa ilaahay uu uunkan saaray oo ifka dushiisa ka muuqda ilan shay walbo uu abuuray ilaahay aayad buu u yahay marka fasalna alaayaati liqawmin dad baanu u kala dhigdhignoon u kala bixbixinay yaclamuuna og oo wax garanay wa huwa alle alladii midka way ansha'akum idin abuuray min nafsin naf xaggeed idinka abuuray waaxidatin oo mid ah waa aadame famustaqarun falakum waxaa idiin sugnaaday mustaqarun makaanu sugnaansho meel lagu sugnaado oo markaa hooyo uurkeeda iyo raximka ah minka ah wa mustawdacun baa idiin sugnaaday meel la wadeeca dhigo makaanu wadeeca dhig meel laydinku kaydiyo iyadana wuu idiin sugnaatayoo waa intuusan sooba gu-in oo jidhka hooyo ama aabba ku dhex maqan yahay mustawdacun oo kawe macnaa cagsigana culamada qaar baa ku fasiray laakiin taas horay salafku u badan yahay qad fasalnaa waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihii liqowmin baan u kala dhigdhignay yafqahuuna wax fahmay wa huwa alla alladii kii wey waa laynoo sii wadaa aayadaha kownka wax laynaga tusay wa huwa alle alladii midka way anzala soo dejiyey min asamaai xagga sare maa an biyo ka soo dejiyey fa akhrajnaa markaasaan saarnay bihi biyihii sababtooda nabaata kulli shayin wax walba nabaadkiisii baan kusoo saarnay wax walboo soo baxa nabaadkiisa ayaan biyihii kusoo saarnay fa akhrajnaa waan bixinay minhu nabaadkii xaaluu ka mid yahay khadiran a khadiran ayaanu soo saarnay yani cagaar fa akhrajnaa waan soo saarnay minhu nabaadka xaggiisa waxaan ka soo saarnay khadiran baan ka soo saarnay cagaar nukhriju cagaarkaasoo nukhriju aanu bixinayno minhu xaggiisa aan ka soo bixinayno xabban xabad aan ka soo saarayno xabaddu macnaha waa yani badarka ama meahe yani raashinka yaryarka ah midhaha yaryarkaa xabban xabad ayaanu ka soo saarayna xabadaasoo mutaraakiman mutaraakiban is yani iskor kor saaran iskor iskor saaranoo qaybba qaybta kale ay dul saarantay isdul saaran macna wa min annakli geeda timirta xaggood wa min annakli geed timireedka xaggiisa min talcihaa ubaxeeda xaggiisa afkeeda hore ee ubaxa leh xaggiisa waxaa ka ahaaday qinwaanun laamo ama rucub daaniyatun oo dhow wa jannaatinna waanu soo saarnay oo min acnaabin cinabiyaal ah beero aseendooyin ah oo min acnaabin cinabiyaal iyo wazaytuuna zaytuun iyo warumaana rumaan mutashaabihan xaaluya mid isu eg wagayra mutashaabihin iyo midaan isu ekayn unduruu bal fiiriya ilaa amarihi bal midhihiisa fiiriya idaa goortii ahmara uu midho bixiyo wa yancihi bisaylkiisana bal fiiriya ina fii dalikum kiinaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin astaamiya calaamooyin waaweyn liqowmin dad bay ugu sugan tahay yuminuuna rumaynaya tanna waxa weye waa dhulki iyo wixii ka soo baxay asal waxa u ah biyaha kor bay ka imaanayaan haddaan biyo lahayn wax ma soo baxayaan biyihii baan soo dejinay baa rabbi yihi subxana wa tacala kor baan ka keenay markii kor laga keenana wax walba oo soo baxa oo nabaat ah biyahaasay ku soo baxayaan wajacalnaa min almaai kula shayin xayin afalaa yu'minuun wax walba oo noolo ah biyaa laga abuuray saas maana marka biyahaasaa asal u ah oo lagu abuuraya biyihii markay yimaadaan waxay soo saarayaan oo lagu soo bixinayaa khadiran faakhrajna minhu khadiran nabaadka xaggiisii soo baxay xaggiisa waxaan ka soo saaraynaa khadiran mid cagaaran nabaadku marka u waraysa dhulka uu ka soo baxo sooma cagaaran sababto waxa wey waa curdan curdan waay waa jilicsan yahay macnaha oo macnaha waxa wey waa iftiimaya oo cagaar way cagaarkii baa isbedelayo cagaarka waxaa ka soo baxaya oo ilaahay uu ka soo saarayaa xabado badar ah oo isdul saarsaaran yani waxa wey marka hore waa cagaar biyihii baa imaanaya dhulkii bay gelayaan wuu soo baxaya markuu soo baxo waa cagaaro waa curdan markuu soo baxaba midhihii baa fuulaya midhihii markay soo baxaan way isdul saarsaaranya waa sabuulka midhihiisu midba midda kaleeta ay saa u dul saaran tahay maana xabban mutaraakiban baanu soo saaren taasi waa midda taasi marka waa midhaha yaryarkee soo baxa qamandida iyo shaciirta iyo bariiska iyo yani waxa weeye galeyda iyo masega yaryarta iyo kuwaa xabdi baa la wadeedaabaa kulligood kuwaa weeyaan kadib baa waxaa loo yimid kuwii waaweynaa ee geedaha waaweyn ka bixi jiray waxaa la yidhi geedaha timirta xaggooda weliba dalcigooda xaggiisa dalciga geedaha timirta dalciga maxaa la yidhahda dalciga waxaa la yidhahdaa ubaxa la dhahaa laakiin geedaha timirtaa hadduu ku saabsan yahay dalciga waxaa la yidhahdaa geedka timirtaa markuu korayo laantu markay korayso waxaa soo baxa laba caleemood ama laba laamood oo isku duuban buu marka hore soo saaraya labadii caleemood iyagoo saa isugu duuban oo isu wata bay soo baxayaan markay soo baxaan waxoogaa markay joogaan haddana way kala baxayaan sooma dhexdoodii haddana maxaa ka soo baxaya laba kaloo isku duuban baa soo baxaysa sooma labadiibaa haddana kala fidaya haddana dhexdooda laba kalaa ka soo baxaya saasuu geedku u baxaa sooma meeshaasi koraysa ee geedku ka koro ayaa waxa la yidhahdaa dalciga la yidhahda meesha geedku ka koro ee kolba caleemuhu ay ka kala yani faydmayaan ay ka kala leexanayaan ee haddana sii soconaysaa dalciga la yidhahda meeshaasaa waxaa ka soo baxaya laantii timirta ama cinabku uu ka bixi lahaa laantan macnaha waxa way yartaa ilan timirta markaad aragtaan timirta marka la soo gooyo laan bay ku wada taallaayo rucub dhan oo iswadata wey hal laan ku wada taalla sooma laantaasi waxay ka soo baxdaa meeshaasay ka soo baxdaa siday macnaha caleemahaasi u kala faydmayaan oo u kala leexanayaan baa marka dambe halkaa waxaa ka soo baxaya laantaa yartaabaa ka soo baxaysa laantaasi markay ka soo baxdo bay midhuhu fuulayaan marka timirta iyo cinabka iyo marka way iswadataayoo laantii inta lasoo jaro baa iyadoo rucub ah baa lasoo goynaya macnaha midaasaa marka lagu tilmaamaya wa min annakli geedka timirta xaggiisa min talcihaa meesha ay ka korto oo ubax ahaantoo kale ah xaggiisa ayaa waxaa ka ahaaday qinwaanun rucub man qinwaanun waa laantii rucubtu saarnayd qinwaanun oo daaniyatun dhow yacni laantu laan fog maaha markay midhuhu fuulaane geedka korkiisa aadi maysa hoosba usoo raracsan soo ma waa la gaari karaayo marka ninka goosan rabaayo waaba kamaba fogo mana daaniyatun ayaanu ka soo saaraynaa bu rabbi ilahi subxana wa tacala waxaa kaloo ay soo saarayaan biyihii dahay beero waaweyn oo aseendooyin ah oo cinab iyo zaytuun iyo rumaan ah cinabka garanay waynu naqaanaa zaytuunkana yani waxa wey inagu geedkaan u naqaano maaha dhansaar baynu haysanaa inagu laxni baynu haysanaa zaytuunka zaytuunka bahashan jawaafada la yidhaahda ee yani waxa weya ma aha ee zaytuunka soomaalida utaqaano maaha zaytuunku waxa weeyaan waa geedkan saliidda laga shubo oo saliidda nabad suuqyada lagu iibiyo maaqana maxaa la yidhahdaa olio olivo miyaa la yidhahda olivo olive miyaa la yidhahda wax saasoo kale olilifu ha olilifuda geedka laga sameeyo yani saliiddaas zaytuunka geedka ay ka baxda ayaa zaytuunka la yidhahda saliid ahaan baana loo isticmaalaa midho ahaantiisana waa la cunaa laakiin zaytuunkan yani qudaarta ka midan inaga cunno maaha kaas jawaafa la yidhahda luqada carabiga saas way macanaha rumaankana isagana waa la yaqaan geedhahaasi ilaahay soo saaray subxaana wa tacaala zaytuunka iyo rumaanka iyo waa isu eg yihiin haddana waa kala duwan yihin xaggii dhadhankii xaggii midabkii xaggii urkii waa isu eg yihiin dhinacyo markaad ka fiiriso dhinacyana waa kala gedisan yihin macana ilahay baa subxaana wa tacaala soo saaray bal u fiirso dhulka ay ka soo baxayaan waa mid biyaha soo saarayana waa mid haddana waa kala duduwan yihin meelana waa isaga egyihin qudro iyo awood meeshaasoo kama muuqato meesha awood rabbaaniya soo kama muuqato saas hadduu shaygu iska dabiici yahay dhul isku dhul buu ka soo baxay biyaha waraabiyena waa mid isku mid bay wada noqon lahay ama cinab bay soo wada saari lahaayeen ama timir bay soo wada saari lahayen isku wada mid laakiin qudro wax kala duduwi karta oo isu ekaysiin karta haddana kala duwi karaysaa meesha ku jira saas way macana taasaa layna tusaya fiiriya baa la yidhiba milihiisu markay soo baxaan markay bislaadaanna bal fiiriya arrimahaasi waxaa ku sugan aayado iyo astaamo waaweyn oo ilaahay qudradiisa ku tusaya dad rumaynaya ayayna ugu sugan tahay wa huwa alle alladii midka wey anzala dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyo ka soo dejiy samaduu biyo ka soo dejiyaa fa akhrajnaa markaasaanu saarnaa iltifaat baa ku jira fa akhrajnaa waan bixinay bihi biyihii waxaan kusoo bixinay sababtooda nabaata kulli shayin wax walba nabaadkiisa wax walba nabaadkiisa dhulka ka soo baxa biyahaasaan kusoo saarnay fa akhrajnaa waan bixinay minhu nabaadka xaggiisa waxaan ka soo saarnay khadiran mid cagaar ah oo yani cusub markaa soo baxay wey maanaa nukhriju kaa cagaarka oho nukhriju aanu saarayno minhu xaggiisa aan ka soo saarayno xabban badarkii baanu ka soo saarayna mutaraakiban xabban baan ka soo saaraynaa xabado mutaraakiban oo isdul saar saaran yani sabuulkiibay ku dhagan yihiin oo macnaha waxa weye midba midda kale saa u dul saaranta way isku dul rasaysan yihin wa min annakli waxay ku xidhantahay gadaal bay tani ku xidhantahay xagga hore kuma xidhno waxa weeyaan waqinwaanun rucub iyo laan daaniyatun oo dhow baa min annakli geetimireedka xaggiisa ka ahaatay ma geetimireedkao dhan bay ka soo baxdaa salkiisa iyo laantiisii may ka soo baxdaa maya min annakli geetimireedka xaggiisay ka ahaatay min dalcihaa geetimireedka dalcigiisa xaggiisay ka ahaatay waa meeshii ay ka soo baxayso ubax ubax ahaantoo kalea yani geedaha kale markaad fiiriso midhuhu waxay ka soo baxaan ubuxu meeshuu ka soo baxay sooma ubaxa marka hore soo baxay ubuxu markuu soo baxana wuu ingegaya ubixii meeshii uu ka soo baxay ka ingegay bay midhihii ka soo baxaya soo saas ma geedka timirtii marka waa ka gadisan yahayo dalcigu waa meeshii ubuxu fuuli lahaa laakiin laba caleemood oo kala leexanayaa ka soo baxaya markay kala leexdaanna laantii midhuhu ka soo bixi lahayn baa markaa ka soo baxaysa meeshaasaa dalciga la yidhahda marka min dalcihaa geedka timirtaa dalcigiisa xaggiisa ayaa qinwaankaasi ka ahaday wa qinwaanun laan oo daaniyatun dhow ayaa min annakli geedka timirta xaggiisa ka ahaatay min dalcihaa timirta dalcigeeda xaggiisa ayay laantaasi ka ahaatay wa jannaatin beero ayaanu soo saarnay xaggii hore ku xidhantay faakhrajnaa bihi nabaata kulli shay bay ku xidhantay wa akhrajnaa waxaa kaloon soo saarnay bihi biyihii waxaan ku soo saarnay jannaatin aseendooyin beero waaweyn oo min acnaabin cinabyaal ah wazaytuuna iyo zaytuuna warumaana iyo rumaana oo min acnaabin cinabyaal ah wazaytuuna zaytuunna waan ku soo saarnay dheh warumaana rumaanna waan ku soo saarnay mutashaabihan xaal uu yahay mid isu eg wagayra mutashaabihini midaan isu ekayn qaarna waa isu egyihiin qaarna waa kala duwan yihin unduruu fiiriya baa layidhi ilaa tamarihi midhihiisa fiiriya idaa goortii ahmara uu midhaha soo saaro oo uu midheeyo wa yancihi bisaylkiisana fiiriya ina fii dalika arrinkaa waxaa idinku sugan la aayaatin astaamo waaweyn liqowmin dad bay ugu sugan tahay yu'minuuna rumaynay wajacaluu waxay yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen aljinna jinkii waxay uga yeeleen shuraka'a kuwa wax la wadaag wa khalaqahum walxaal bay saa yeeleen khalaqahum alla uu abuuray wa kharaquu waxay jeexeen lahu ilaahay waxay u jeexeen baniina wiilal iyo wa banaatin gabdho bikayri cilmin cilmi la-aan subxaanahu nasihidiisa waa ka hufan yahay waxaas wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday alla yasifuuna ay ku tilmaamayaan badiicu samaawaati samooyinka midka abuuray wey waalardi iyo dhulkaba annaa sideebaa yakuunu ugu ahaanayaa lahu isaga waladun ilma seebuu ugu ahaanayaa walxaal lam takun aysan ahaanin lahu isaga saaxibatun aysan xaas u ahaanin oo wakhalaqa wuu abuuray kulla shayin wax walba alla wuu abuuray wa huwa isaguna bikulli shayin wax walba caliimun midkii cilmulow jinkiibay ka dhigeen kuwa ilahay wax la wadaaga oy wax la wadaajiyeen say ula wadaajiyeen jinkay caabudi jireen waa kaan soo marnay in yadcuuna min duunihi ilaa inaatan wain yadcuuna ilaa shaydaanan mariida shaydaanu bay caabudaan shaydaankuna jin buu ka tirsan yahay alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbuduu shayaan soo idinkulama dardaalmin ilmo aadamow shaydaan ha caabudina marka shaydaanku jinkuu ka tirsan yahay jinkana way nabadgeli jireenoo way magangeli jireenoo markay socotada yihiin oy isu cabsadaan baadiyahay meelaha markay socdaan habeenkuna dhaco baa waxay odhan jireen acuudu birabbi hada alwaadi bisayidi hada alwaadi togan sayidka xukumo ee jinka ah baan magan u hay caawa oo waxaan ka magangelayaa min sufahaai qawmihi qowmkiisa kuwa mooryaanta ee dhibka badan ee waxba ka xishoonin kuwaasaan magan u ahay sayidkii jinka dhulkaa dega baan magan u ahay qowmkiisa kuwa xunxun baanaan ka magangelaya saasay odhan jireen marka jinkay caabudi jireen oo magan geli jireen taasaa lagala hadlaya war ilahi iyo jin waxa isugu darin saas wey macnaha maalinta qiyaamada marka la tago oy malaa'igtu yidhaahdaan kuwaanu caabudi jirnay waa ka malaa'igtu waxay odhanayaan yani ilaahu jin bay caabudi jireen annaga maynana caabudi jirin ha yani jin bay caabudi jireen marka cibaadada jinka ilahay bay jin iyo wax ugu dareen iyo jin bay wax isugu dareen isagoo ilaahay uu abuuray gabdho iyo wiilal bay ilaahay u jeexeen alla waa ka nasahan yahay waxay ku tilmaamayaan waa ka fog yahay samaawaadka iyo dhulalka ayuu abuuray seebuu ilma ku yeelanayaa isagoon xaas lahayn soo arrin la yaab lama walba xaas sheega carabtu waxay yidhahdeen malaa'igtaa gabdho ilaahay yahuudina waxay tihi cuseyr waa wiil ilaahay nasaarana waxay yidhahdeen ciisa waa wiil ilaahay war xaaskii aawe ilma wuxuu ka dhashaa xaas iyo nin munaasab isu ah ilaahay yaa xaasu ah uu carruurtan ka dhalay carabtii waxay yidhaahdeen jinka jinka boqoradooda gabdhaha ay dhaleen buu ilaahay guursaday bay dheheen tacaala allahu camaa yaquuluna culuwan kabiir malkaasaa waxaa ka dhashay meeshaa malaa'igtaa ka dhalatay malaa'igtu marka gabdho ilahay saasay ku noqday qolyahan haddii la yidhi nasaarada iyo yahuudda iyo waryaa ilaahay xaas u ah iyagu aba jawaabi waayeenba war ilmo sheegtee bal xaas sheega wax la yaab law wax aada loola yaabo wey macnaha oo fadiica wajacaluu way yeeleen lilahi ilahay waxay u yeeleen shurakaaa aljinna jinkiibaa waxay uga yeeleen shurakaaa kuway wax la wadaagay uga yeeleen wa khalaqahum walxaal bay saa yeeleen khalaqahum alla uu abuuray iyagan yeelaya iyo jinkanba ilahay baa abuuray seebay marka wax la wadaagi karaan wa kharaquu way dilaaciyeen ama way jeexeen lahu ilaahay waxay u jeexeenoo been abuurteen baniina wiilal iyo wa banaatin gabdho bikayri cilmin cilmi la-aan iyagoo wax aqoona u lahayn oo jaahiliin ah subxaanahu nasihidiisii ilahay waa nasahan yahay oo ceeb waa ka hufan yahay wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yasifuuna ay ku tilmaamayaan badiicu samaawaati samooyinka midka abuuray weeye waalardi iyo dhulalkaba annaa sideebuu yakuunu u ahaanaya lahu isaga waladun ilma seebuu ugu ahaanaya walxaal lam takun aysan ahaanin lahu isaga saaxibatun xaas aysan u ahaan isagoon xaas lahayn seebuu ilma ugu ahaanayaa wa khalaqa alla waa abuuray kulla shayin wax walba xataa kuwan carruurta aad ku leedihin wuu abuuray abuurkiisay ka mid yihin wa huwa allana bikulli shayin wax walba caliimun mid cilmuna ogsoon hada wabilahi tawfiiq wa sal allahuma w slam ala nabiyina mxamedi wala ali w sabi